صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كتاب الزكاة هذا محله ومبحثه وفيه كتاب كان وحى كسغا تسعة أبواب وخاتمة سقال باب يا خاتمة أيوك كوبي كتاب الزكاة albaabu alawal baabka u horeeya fii fardiyati zakaat zakada faradnimadeeda iyo wa fadlihaa fadli zakaat zakada oo la guto maalka oo zakada laga bixiyo fadiilada ay leedahay kaasuu ku saabsan yahay baabka koobaad waay fi nusuusi daallati calaa annahaa fardun zakadu inay farad tahay oo weliba arkaanu islaamka ay ka mid tahay wadaalati calaa fadliha zakadu fadiilada ay leedahay nusuusta ku tusinayso iyo adilada ku tusinaysa ayuu yacni ku saabsan yahay baabka koobaad wa qaala allahu tacaala wa aqiimuu salaata salaada ooga buu yidhi ilaahay wa aatu zakaa zakadana guta wa adiicu rasuula rasuulka adeeca lacallakum turxamuun likay turxamuun in laydin naxariista darteed wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi khud min amwaalihim sadaqa khud qaad nebi maxamedow min amwaalihim muuminiinta maalkooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqa iyo zake ka qaad tudahiruhum aad ku dahirayto aad ku dahirayso wa tusakiihim biha aad ku dahirayso zakadu yacni qofka waxay u noqonaysaa markuu guto dahuur bay u noqonaysaayoo dembigiisi baa lagu dhaafaya maalkana way ziyaadinaysaa ya way ziyaadinaysaa marxaban khud qaad min amwaalihim maalkooda sadaqatan zake ka qaad tudahiruhum wa tusakiihim biha wasalli u ducee calayhim cala almusakiin kuwa musakiinta ee zakada gudanayo ina salaataka ducadaadu sakanun xasil bay lahum ayaga u tahay ducadaa aada u ducaynayso sakiino iyo duma'niino iyo xasil bay ka helayaan iimaankoodaa ku siyaadaye u duce wallaahu ilaahay samiicun kii maqlayo weeye liaqwaali alcibaad caliimun bimaa yafcaluun waxay samaynayaanna ilaahay waa ogyahay aayaddan suuratu tawba ka mid a fa haadihi alaaya walatii qablahaa aayaddii kaloo ka horreysay waayahay tufiidaani waxay faa'iideynhayaan labadaa aayadood fardiyatu zakaati zakada faradnimadeeda kamaa saraxa biha alxadiisaani alawalaani alaatiyaani labada xadiisee soo socotee hore ee baabka usoo horeeya sida ay caddaynayaan zakadu inay waajib tahay waay bal hiya zakadu ruknun rugni weeye oo min arkaani salaad ka mid min arkaani lislaami ka mid islaamka arkaantiisa ka mid bal hiya ruknun min arkaani lislaam wa shuricat izakaatu zakada waa la jideeyey oo waa la farad yeelay fi sanati thaaniya min alhijra sanadii labaad ee hijrada wa xikmatu zakaat zakada xikmada loo jideeyey waa maxay oo maalka yacni markuu ad cadadkaas gaadho zakada lagu waajibiye laga qaadayo xikmadeedu waa maxay xifdu lamwaal maalka ayaa ku xifdoomaya wey maalka haddii zakada laga bixiyo balaayo o dhan buu ka nabadgelayaa waayahay wanamaauhaa maalka amwaashaa ziyaadadooda wey maalkaa ku ziyaadiyo zakada zakada maalka wuu ku ziyaadaa sidaa aawadeed baa waxaa la yidhahdaa marka laga hadlaya maalul yatiim iyo agoonta maalkoodoo kale iyo dadkaas ayagu yacni aan tasarufka lahayn dadka weligooda ah ama mas-uulka ka waa inay maalka zakada oga bixiyaan maxaa yeele maalka zakadu way cuntaa way baabi'inaysaa haddaan laga bixinin wa taskiyatu nufuusi baa ku sugan nafta taskiyadeeda iyo wa tadhiruha dahirideeda walajrulkabiir ajri weyn baa ku sugan wa waasicu raxma naxariista ilaahay waasacnimadeedaa laga helayaa zakada qofkii bixiyo wa salaatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam ducadii nabiga ayaa laga helayaa calaa mukhrijiha zakada ninka bixiye wa ducaau lmalaa'ikati lahu malaa'igtuna way u ducaynaysaa wa rida allaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa ridahoodii buu helayaa wa jamiici alkhalqi canhu makhluuq oo dhan baaba raalli ka noqonaya hadduu ilaahay amarkiisa qaato oo xaqi ku waajibay uu guto wey fa yascadu fi daarayni labadii daaroodba wuu ku liibaanayaa adduun iyo aakharahu marka qofku waa ku liibaanaya nasalullaha daalika buu yihi sheekh aayahay maal haddii ilaahay nagu irsaaqo inaanu gudanno waajibka ilaahay uuna saaray inaanu garanno oon gudanno allaha nagu irsaaqa buu yihi sheekh wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faaladiina aamanuu minkum wa anfaquu lahum ajrun kabiir faaladiina kuwa aamanuu mu'miniinta ah oo ilaahay iyo nebi rumeeyey oo minkum adinka idinka mida wa anfaquu bixiyey haddana maalkii binafaqeeyey lahum waxay leeyihiin ajrun kabiir ajar weyn bay leeyihiin oo qofka aan wax aan wax bixinayni uusa helayni way can ibni cabbaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala limucaad ibnu jabal mucaad binu jabal buu nabigu wuxuu yidhi xiina bacasahu ila alyaman yaman markuu u dirayey sanata cashrin qabla xajati alwadaac sanadii tobnaad ee hijrada nabigu inuu intuuna yacni xajatulwadaaci uusan gudanina uuna aadin ayuu mucaad binu jabal diray waaliyan wa mucalliman wa qaadiyan asagoo boqor ka noqonaya dhulkaa yamaneed mucallimna ohoo dadka barayo oo faraa'isha iyo waajibaadka diiniga barayo wa qaadiyan asagoo qaadli ka ohoo kala xukumayo oo axkaamta diiniga ku hogaaminayo ayuu nabigu diray mucaad muxuu ku yidhi markaas wuu la dardaarmay nabigu innaka sata'tii qowman ahla kitaabin innaka adigu mucaadow sata'tii waad u tegaysaa qowman qowm qowmkao ahla kitaabin ehlu kitaaba wey qolo kitaab lagu soo dejiyey oo kitaabkii towraad aha iyo injiilba wax ka yaqaano ayaad u tegi doontaa fa idaa ji'tahu markaad u tagto fadcuhum aa yahay fadcuhum ugu yeer ilaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah tawxiidka ugu yeer awalan kelimatu tawxiid u sheeg liannahaa aslu diin weeye walaa yasixu aya shayin qabla alictiraafi biha ayadoon shahaadateynka lagu dhawaaqin wax ansaxayaba ma leh wax kasta khayr ah ood samayn karto ama wax laga yacni aqbalayo midna ma jiraan marka awalan ugu yeer tawxiidka ugu yeer dadka ehlu kitaabka ah ee kutubtii hore lagu soo dejiyey ee rasuulkii hore ilaahay uu usoo diray rumeeyey kitaabkii horena qaatay haddii ay markaa nebi maxamed markuu ilaahay soo diray waayahay waxaa waajib ku noqonayso nabigan inay rumeeyaan kitaabkan dambe la soo dejiyeyna waa kitaab nasakhay kitaabkii hore marka haddii ay nabigan dambe rumeeyaan nebi maxameda kitaabkanna ay qaataan laba ajir bay helayaan hadday diidaan oo yidhaahdaan anagu kitaabka anigi hoose hore iyo nabiga aniga horeaan haysanaynaa wax laga aqbalaya ma jiro gaalay noqonay marka shahaataynkaa loogu yeeraya tawxiidka fa in hum ayagu adaacuu laka bidaalika hadday kugu adeecaan fa in adaacuu hadday adeecaan hum ayagu adaacuu laka hadday ku adeecaan bidaalika tawxiidka hadday kugu adeecaan fa akhbirhum u sheeg ana allaha ilaahay qad farada calayhim dushooda inuu ku farad yeelay khamsa salawaat shan salaadood in lagu farad yeelay u sheeg fii kulli yowmin wa leyla afar iyo labaatanka saacba shan salaadood oo farada in laga rabo fa in hum ayagu adaacuu laka hadday adeecaan bidaalika fa akhbirhum u sheeg ana allaha ilaahay qad farada calayhim dushooda inuu ku farad yeelay sadaqatan zako inuu ilaahay ku farad yeelay tuukhadu la qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda hantida leh fa turaddu la celinayo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda lagu celinayo sidaa u sheeg wey qofka waaliga ahoo boqorka ama naa'ibkiisa zakadii buu qaadayaa kuwa yacni akniyadahoo maal kaleo ay zakadu ku waajibtay baa laga qaadi markaasaa waxaa loo dhiibayaa qoladii fuqarada ahayd oo mustaxiqiin kuwaasaa mustaxiqiin oo la siinayo fuqarada waxay ka mid yihiin dee sideedii sinfi ee zakada u waajibaysa ee suuratu tawba lagu sheegay inama sadaqaatu lilfuqaraa baa ilahay ka bilaaba marxaba marka xadiidkan culummadu yacni mas'aladan la yidhaahdo naqlu zakaat oo xoogaa la isku khilaafo zakada makaankii ay ku waajibtay in laga naqliyo ma bannaan tahay mise ma bannaano ayay culimmadu isku khilaafaan qole waxay leeyihiin ma bannaano zakada in la naqliyo xadiidkaay deliishanayaan qolena waxay leeyihiin zakada in la naqliyo way bannaan tahay isla xadiidkana may deliishanayaan labadu oo marjicu damiir damiirkan ku jiro yacni tu'khadu min akhniyaa'ihim fa turaddu calaa fuqaraa'ihim damiirkaa marjiciisa uun meesha u noqonayo maa la isku khilaafay qolyaa qolyaha leh zakada naqligeedu ma bannaana waxay leeyihiin xadiidkana u daliil aho wuxuu nabigu yidhi yacni waxaad u sheegtaa oo amartaa ana allaha qad farada calayhim sadaqatan zako inuu ilaahay ku farad yeelay tuukhadu la qaadayo min akhniyaa'ihim akhniyaa'i ahli lyaman nimanka reer yamaneed oo dhulkaa degan kuwooda akhniyada ah laga qaadi maalka fa turaddu waa la celiniyo calaa fuqaraa'ihim fuqaraa'i ahli lyaman marka qolo la arkay iyo jihaad la arkabo aqniyadooda zakadii ka waajibtay meeshaa un baa lagu bixinaya fuqaradii joogtay iyo masaakiintii baa la siinaya qolyaha kalena waxay leeyihin may lamiirka muslimiintaa loo celinaya caan buu noqonayaayo waxaad u sheegtaa ood ogeysiisaa zako inay ku waajibtay tuuqadu min akhniyaa'ihim akhniyaai lmuslimiin muslimiinta kuwooda hantida leh laga qaadayo faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaraai lmuslimiin meelay joogaan oo marka haddii saa la yidhahdo waa caam oo zakada markaa naqligeedu dhib ma laha laleeyahy marxaba marka waa sida ayada ay madhabkeena yacni zakada in daruuro timaado maogi naqligeeda lama ogolo naqligeeda lama ogolo ilaa lidaruuratin inay daruuro timaado mo dadkii meesha yani wax lagu siiyoba in la waayo mooyaane ama dad mustaxiqiin oo meel kala jooga inaad markaas oo yani qaraabo iyo waxyaala saas oo kaleeta ah inaad markaas aad u dirayso mooyaane lama ogolo naqligeeda fa inhum ayagu adaacuu hadday adeecaan laka adiga bidaalika fa iyaaka waxaan kaaga digayaayi macaadow iyaaka adiga iyo waxaan u kala digayaa wa karaa'ima amwaalihim nimankaas yacni reer yamaneeda maalkooda midka kariimkaa iska ilaali zakada markii la qaadayo dadka xooluhu ay ku waajibeen ee zakada laga qaadayo ma bannaano neefka xoolaha ku jira in laga qaado ee xulka ah lama ogola way neef dhexdhexaadaa laga qaadaya waxa u hooseeya oo radii ana laga qaadi maayo neefka xoolaha lagu fiirsanayo oo dadka xoolaha dhaqda dee xooluhu waa kala qiimi badan yihiin neefka xoolaha ku jira neefka irmaankaa neefka dhalayo rtiga baarqabkaa neefka saasoo kaleeto oo aada yacni xoolaha ay ishu qabanayso laga gacanta lagu qaban lagu dhufan maayo asagaa la leeyahy ismaamul hadduu asagu dooro oo uu yidhahdo wax wa waxaan ilaahay u hormarsanaya neefka kariimka anaa la baxay waa laga aqbali laakiin lagu igraahi maayo ya neef sakada uu ku baxayso oo dhexdhexaada ayaa laga qaaday fa iyaaka adiga waxaan u kala digayaa wa karaa'ima amwaalihi maalkooda midka kariimkaa iska ilaali wataqi ka cabso oo iska ilaali mucaadow dacwat almadluum midka la dulmiye ee laga gardaran yahay baryadiisa iyo habaarkiisa iska ilaali qofkii zakada bixinayey maal neefka naftiisu ayn dhiib ku ahayn dhiib ku ahayn inuu bixiyo oo neefkaa kariimka ahoo laga qaado dulmi buu nabigu ku tilmaamay markaa madluum buu noqonayaa hadduu marka ku habaaro khatar wey neefuu raalli ku yahay ka qaad fa innahaa dacwat lmadluum kii laga gardarnaa ee la dulmiyey baryadiisu laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab ayadii ilahay wax xijaaba udhexeeya ma jiro yani surcat lijaaba un baa looga jeedaa ilahay wax xijaabaya ma jire yani ninkaas waa deg deg baa laleeyahay baryadiisa waa la aqbalay rawahu lhams can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rajula nin baa ata nabiya nabiga u yimi sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi dullanii itusi calaa camalin camal ii sheeg idaa camiltuu haddaan sameeyo dakhaltu ljannata jannada aan gelayo qaala wuxuu yihi nabigu tacbud allah ilaahay baada caabudi laa tushriku bihi shay-a waxbaha u shariig yeelin ilaahay cibaadada u khalis wa tuqiimu salaata salaadana waad oogeysaa almaktuubata ee faradka ahi wa tu'tiya zakaata zakadana wa tu'addi zakaata zakadana waad gudanaysaa zakadii almafruudata ee la farad yeelay wa tasuuma ramadaan wa tasuumu ramadaan ramadaanna waad soomi qaala wuxuu yidhi ninkii waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi biqudratii ay ku sugan tahay laa aziidu calaa haadaa ka ziyaadin maayo wax aan jannada ku galay ii sheeg buu yidhi nabigu soo maaha nabiguna wuu u sheegay waajibaadkii o arkaanu islaamkii buu u sheegay markaasuu wuxuu yidhi intaa ka ziyaadin maayo anugu waana iska dhaqaaqay falamaa wallaa markuu jeestay ninkii uu tegey qaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man saraw ninkuu farax gelinayo an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin nin oo min ahliljannati ka mid a falyandur ha fiiriyo ilaa haadaa midka ha fiiriyo ay ahlujanno fiihi waxaa ku sugan xadiidka ana man maata ninkii dhinto caamilan asagoo ku camalfalaya biarkaani alislaam fa huwa maqduucun lahu biljanna jannaa loo goynaya ninkaa waa ahlujanna laleeyahy yani wayadkhuluhaa wuu gelayaa min gayri cadaab cadaab la-aan buu jannada geli waase idabtacadda hadduu ka fogaada cani ilkabaa'iri dunuubta weyn hadduu iska ilaaliyo kamaa fi lxadiidi alakhiiri alati xadiidka noo imaan doona caddaynay wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu maa min yowmin yoon ma jiro yusbixu lcibaadu addoommuhu ay waabariisanayaan fiihi yoonka fiigiisa ilaa malakaani laba malag baa yanzilaani soo degayo fayaquulu axaduhumaa midkood baa wuxuu leeyahay allaahuma acdi ilaahaw sii munfiqan kii wax bixiya khalafan bedel ilaahu sii ilaahu ninkii wax bixiya u bedel wayaquulu laakharu kii kalena wuxuu dhihi allaahuma acdi mumsikan ilaahayow midkii haystay oo inuu wax bixiyaba diiday talafan ilaahu ka dil saasuu leeyahy marxaban ee qofka xuquuqda waajibka ah bixi ay bixin waayo habaarka malagga unbaa ku dhacaya waa un ka dhimanayaan fafii sabaaxi kuli yowmin yanzilu min asamaa'i malakaani yadcuu axaduhumaa lilmunfiqi bilciwad kii wax bixiyey buu ciwad ugu ducaynaya inuu ilaahay u bedelo wa yadcuu laakharu kii kalena cala lmumsiki buu habaarayaa bitalaf yasmacuhumaa kullu shay shay la arka way maqlaan baryadooda iyo habaarkooda ila alinsa waaljinna insiga iyo jinniga mooyaane walaa shaka ana ducaa'ahu maqbuul malaa'igta ducadeedu inay maqbuul tahay shaki kuma jirto ninka xoolihiisa waajibka ka bixin waaye waxaad arkaysaa berri asagoo meel madow fadhiya uu faramadoobaanaya ay rawaahuma sheekhaan baa wariyey wanisaa-i wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu nabigu maa tasadaqa axadun axad ma sadaqaysa bisadaqatin sadaqo min ayibin xalaal xaggeeda kama sadaqeeyo min ayibin min kasbin ayibin kasab xalaala kama bixiyo walaa yaqbalu llahu ilaahayna maba aqbala ila dayiba xalaasha mooyaane oo wax xalaal oo diiba moog ilahay wax kalaba ma aqbale jumladan hadda waa muctarido bayna shardi wa jazaa'ihi bay kala cadaynaysaa oo macana maxay tahay yacni maa tasadaqa axadun bisadaqatin min ayibin ilaa akhadaha araxmaanu biyamiinihi waa kaa jawaabka walaa yaqbalu llahu ila ayiba waa jumla muctarida walaa yaqbalu llahu ilaahayna maba aqbalo ila ayiba shayga xalaashaa mooye wax kale ilaahay maba aqbale ilaa akhadaha araxmaan allaha raxmaankaa wuu qaadayaa oo biyamiinihi buu ku qaadayaa kinaayatan can ilqubuuli xasan biyamiinihi biqudratii buu ilahay ku qaadaya wa in kaanat hadday tahay tamratan xabad timir ah fa tarbuu way ziyaadi fii kafi raxmaan xataa takuuna ilaa ay noqoto acdama min aljabal ilaa ay buur ka weynaato waa loo barbaarinaya kamaa yurabbii axadukum axadkiinsuu u barbaariyo faluwahu darmaankiisa aw fasiilahu ilmaha nirgaha ya nirigiisa su yani u barbaari faras yar hadduu ku dhasho hadda darmaanku waa faraska yara hadda dhashay in la dhaqaaleeyuu rabaa soo maha aye marxaban oo fardaha weliba waa la dhaqaaya waxbaa loo mariyaayo ka baarka looka waa la waa la korinaya waa la dhaqaaleynaya ow fasiilahu ilmaha nirgaha wey ilmaha nirgaha hadda dhashay waa la dhaqaaleynaya isaguna ya asaa la nuujinaya daabta waa laga ilaalinaya waa la wadaya aka ilaah uu ka weynaado sida marka uu u dhaqaalaynaya darmaankiisa yarka ama ilmaha nirgaha saa unbaa ilaahay ugu barbaarinaya un sadaqadii waa loo barbaarin ilaa ay buur iska noqoto rawaahu khamsatu baa wariyey ilaa abaa daawuud wazaada tirmidi imaamu tirmidi wuxuu ku ziyaadiyey wa tasdiiqu daalika kaas yani yani runtiisu misdaaqiisa iyo daliilkiisa fi kitaab illahi buu ahaaday caza wajal yamxaqu llahu ribaa wa yurbi sadaqaat baa ilahay yidhi yamxaqu llahu ilaahay wuu tiraa arribaa ribada ilaahay wuu tiraa barakadu ka qaadaa waa wixii xaaraan oo dhanna ilaahay saasuu u tirtirayaa un si kastaba ha u fara badnaadeen oo buur ha la ekaadeeno wuxuu hadduu xaaraan yahay ilaahay barakadu ka qaadi wa yurbi sadaqaati sadaqaadka yacni xalaasha ana ilaahay wuu barbaarinayaa wuu ziyaadinayaa markaasay kobcaysaayo waa la kordhin weyn bay noqon wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu man anfaqa ninkii bixiya zawjayni labo ninkii bixiya labo ya laba shay buu bixiyey baciirayni aw shaatayni aw ximaarayni aw dirhamayni aw sawbayni laba shay ninkii bixiyo laba neefoo geela laba neefoo arya laba neefoo lo-a laba shilin laba maryood laba shay unbuu bixiyey fii sabiili illaah fii mardaati illaah meel ilaahay raalli ka yahay buu ku bixiyey ama jihaadkii ha noqoto ama fii anwaaci alkhayr oo dhan baa loola jeedaa fii sabiili illaahi meel ilaahay raalli ka yahay oo khayr uu ku bixiyey ya nin alla ninkii bixiyo nuudiya waa loo yeerayaa fi ljanna jannadaa looga dhawaaqaya yaa cabdallaahi ilaahay addoonkiisiiow haadaa khayrun kanaa kuu khayr badan saasaa laleeyahy abwaabta jannadao dhan baa looga dhawaaqi looga dhawaaqaya faman kaana ninkii ahaaday min ahli salaati duciya min baabi salaat waman kaana nink ninkii ahaaday min ahli ljihaad duciya min baabi ljihaad baa looga yeeri waman kaana ninkii ahaaday min ahli sadaqa duciya waa looga yeera min baabi sadaqa waman kaana min ahli siyaam duciya waa looga yeeri min baabi rayaan baabka dheragta mar hadduu soomana naftiisi buu gaajeeyo oon ku dilay cabaare oo uu celiyey baabka dheragtaa looga yeeri qaala abuu bakar sidiiq baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiyo maa calaa axadin yudcaa min tilka alabwaabi min daruura maa min daruuratin maa daruuratun aayahay maada waa tii tacmalu camalaleyse ahayde ismigeedu waa min daruuratin taa mintu waa zaa'idee ismula calaa axadintana waa khabarkii soo taqadumay maa min daruuratin maa daruuratun wax dhib a ma ahaanin calaa axadin axad axadkoo yudcaa looga yeedhayo min tilka alabwaabi ninkii abwaabtaas sideedda ahee jannada mid un ka mida looga yeedho wax dhibaata amaba qabee waaba ehlu janne weliba yeedhid baaba loogu daro waa la ikraamaya warkaale inta ka soo gal baaba laleeyahay ee fahal yudcaa axadun axad looga yeedhayo ma jiraa min tilka alabwaabi kulliha albaabahaasoo dhan in looga wada dhawaaqayo ma jiraa rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi nabigu nacam nin baa sideedda albaaba looga yeedhi doonaa waan baab unbuu ka geli doonaaye laakin waa ikraam waxa baab la arka looga yeedhayo waa la ikraamaya waa ikraam wey nacam buu yidhi nabigu waa arjuu waxaan rajaynaya an takuuna minhu abubakar oo adaaba ka mid dadka sideedduba looga yeedhi doono rawaahu lhamsatu waa xadiidkaa wariyey ilaa aba daawuud wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaal idaa addayta haddaad gudato zakaata maalika maalkaaga zakadiisa haddaad gudato faqad qallayta waad gudatay maa calayka wixii lagugu lahaa maa calayka min alxaqi xaqi waajibka ee lagugu lahaa waad gudatay war haddaad zakada iska bixiso rawahu tirmidi wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata wa can abi saciidin radi allahu canhuma qaala waxay yidhahdeen khadabanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yowman maalin buu nabigu khudba noo aqriyey faqaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi halaaa maraat saddex goor buu nabigu dhaartay waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay waladii nafsii biyadihi waladii nafsii biyadihi bu uma akabba markaasuu nabigu hoos u foorsaday saddex goor buu intuu dhaartay buu hoos u foorsaday fa akabba waxaa foorarsaday kullu rajulin nin kasta oo mina annaga naga mida yabkii xaaluu ooyey waxa nabigu intuu saddex goor uu ku dhaartay uu la foorarsaday bay asxaabti la ooyeen nin walba hoos buu u foorarsaday markaasuu ooyey laa nadri xaal aanna garanaynin buu yihi abu hureyre iyo yani abu saciid alkhudri waxay leeyihin laa nadri xaal aanna garanaynin maa calaa maadaa xalafa waxa nabigu uu ku dhaaranayo calaa maadaa xalaf waxa uu ku dhaartay ma garanayo uma rafaca ra'sahu madaxuu kor usoo qaaday fii wajhi xaal uu ku sugan yahay albushraa bishaaro nabigu markuu farxo wejigiisaa laga garan jiray madaxuu kor usoo qaaday asagoo wejigiisu iftiimaya fa kaanad waxay ahaatay axabba ilaynaa midna looga jeceyl badan yahay min xumri nacami nabiga wejigiisa oo faraxaas aan ku aragnay oo wejigiisa uu kor usoo qaaday asagoo faraxsan waxaan ka jeclayn maalinkaas in nala siiyo geela gudguduudan xumru nicam geela ayay dhihi jireen carabti wax nala siiyo adduunyo ah oon ku doonsan oon ku bedelan lahayn ma jiro nabiga farxidiisa maxaa yeelay nabigu wuxuu la kurbooday waa wax weyn oo uu la foorsaday asxaabtii kulli waa wada ooyan uma qaala wuxuu nabigu maa min cabdin addoon ma jiro yusallii tukanayo asalawaati salaadihii alkhamsa ee shanta ahaa tukanayaa ma jiro wa yasuumu ramadaana bisha ramadaanna soomayo wa yukhriju bixinayo azakaata zakada oo wayajtanibu ka fogaanayo alkabaa'ira asabca alkabaa'ira dunuubtii waaweyneed asabca ee toddobada ahayd sabca almuubiqaat kuwa la yidhahdo wey oo maxay yihiin hiya alshraaku billah ilaah oo loo shariig yeelo wa qatlu nafsin naf oo la dilo qof mu'mina naftiisa oo la dilo allatii xarama allahu ilaa bilxaq wa aklu maalulyatiim agoonta maalkeeda oo la cuno wa aklu ribaa ribada oo la cuno iyo wa sixri sixirka iyo wa tawalli yowma zaxfi maalinka gaaladii muslimiinta iska hor yimaadeen oo la cararo iyo wa qadfu lmuxsinaati almu'minaati alghaafilaat toddobada waxaa weye ijtanibu asabca almuubiqaat toddobada xadiidku lagu jamciyey nabigu uu sheegay waa toddobadaas ninkii yacni salaadaha shanta tukada ee ramadaanka soome ee zakada bixiyo toddobadaa dembiya waaweynna ka fogaado hayahay ma jiro nin saa yeelaya ilaa futixad waa loo furay lahu asaga abwaabuuljanna jannada albaabaheedii baa loo furi faqiila lahu waxaa loo dhihi udkhul gal bisalaami nabadgelye ku gal tartiib adoon dhibaato ku haynin kaala gal jannada udkhul bisalaam saasaa la leehy ilaahay wuxuu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum bu wa nudkhilkum mudkhalan kariima ballanqaadkaasuu helayaa in tajtanibuu haddaad ka fogaataan kabaa'ira maa tunhawna canhu waxa la idinka reebayo dunuubta akiisa waaweyn dunuubta oo kale waa weyn tahay haddaad ka fogaataan nukafir waan dhaafaynaa cankum xaggiina sayi'aatikum kuwa sayi'aadka yarkaa waan idin dhaafaynaa wa nudkhilkum waan idin gelinaynaa mudkhalan kariima makaanu gelid wanaagsan waa janna ayaan idin gelinaynaa burilah rawaahu nisaa'i baa xadiidkaa wariyey albaabu haani baabkii labaad fi tashdiidi calaa taarikihaa taariki zakaat zakada kuwa ka tegay aan gudanaynin yacni waciidka daran ee ku soo arooray qaala allahu tacaala waaladiina kuwa yaknizuuna dahaba dahabka kuwa kaydinaya iyo walfidata fidlada walaa yunfiquunaha aan bixinaynin fii sabiili illaah fabashirhum ugu bishaaraya bicadaabin cadaabkoo aliimin aad u xanuun badan yowma maalin ugu bishaaree yuxmaa la gubayo calayhaa yuxmaa la kululaynayo calayhaa dusheeda fii naari jahannama dahabkiiyo filladii yaa dhagaxyo balballaaran intii laga dhigo saa loo sameeyo ayaa lasoo kululaynoo fii naari jahannama fa tukwaa waxaa lagu gubayaa bihaa iyada jibaahuhum wejiyaalkoodii iyo wa junuubuhum dhinacyaalkooda iyo wa duhuuruhum dhabarkooda a looga dhejinaya kuwii zakada diidi jiray yaa dhagaxyo balballaaran intii laga dhigo dahabkiiyo filladii lacagtii ay kaydinayeen yaa meel kasta looga dhejinaya iyadoo naar yuqaalu waxaa loo odhanayaa haadaa maa kanastum lianfusikum waxaad naftiinni u kaydinayseen waaka faduuquu dhadhamiya ma kuntum tagnisuun ee cadaaba iyo ciqaaba maa kuntum tagnisuun waxaad kaydinayseen ood celinayseen ciqaabkiisa dhadhamiya lale wejiga iyo dhabanka iyo dhabarka maxaa looga dhejiyaa layidhi waa meelihii markay masaakiintu la hadashay ay u jeedin jireen wejigay saa uga dadbi jireen markaasay dhabarkana way kasii jeesan jireen meelihii baa laga gubi laga cadaabi can ummi salamata radi allahu canha can nabiy sal alay wasalam qaala wuxuu nabigu maa balaqa wixii gaaro an tu-adaa zakaatuhu zakadiisa in la guto oo fa zukiya laga zakeeyo falaysa bikanzin kanzi ma aha wixii intuu zake kaaray zakada laga bixiyo kanzi ma aha kanzigaa hadda la sheegay waladiina yaknizuuna dahaba walfida ilahay uyi ma noqonayo rawahu abu daawud walxaakim wamalik walafdu wuxuu ahaa maa udiya zakaatuhu zakadiisa wixii la guto falaysa bikanzin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal maa min saaxibi dahabin dahab nin u saaxiiba ma jiro walaa fillatin walaa saaxiibu fillatinna ma jiro laa yu-addii aan gudanaynin minhaa xaggeeda xaqaha xaqeedi ilaa idaa kaana yowmulqiyaamati qiyaamaha maalinkeeda markii la gaadho sufixat waa la ballaarinayaa lahu asaga safaa'ixu kuwa balballaaran oo min naari naar ah dhagi yacni dahabkiiyo filladii baa intii saa laysugu dhuftaa wax balballaaran oo yacni saasaha laga dhigayaa fa uxmiya calayha waa la kululaynayaa fii naari jahannama naarta jahannamaa lagu soo kululayn isagoo sidaa u balbalaaran fa yukwaa bihaa waa la gubayaa wjanbuhu dhinacaa looga dhejin wajabiinuhu dhabankaa looga dhejinaya wadahruhu dhabarkiisa kulamaa baradad mar alla markay qabowdaba uciidad lahu waa lagu soo celin intii lasoo kululeeyo fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu qadarkiisu uu leeyahay hamsiina alfa sana konton kun oo sano xataa yuqdaa bayna alcibaadi ilaa la kala xugmiyo dadka fa yaraa markaasuu arkayaa sabiilahu waddadiisii imaa ila aljanna wa imaa ila annaar qiila waxaa li yaa rasuula allah falibil geelina bal ka warran qaala wuxuu nabigu walaa saaxibi ibilin geel mid u saaxiiba ma jiro laa yu-addii minha xaqaha xaqeeda aan gudanaynin oo xaqa aan zakada ka bixinayn wa min xaqihaa waxaaba ka mid a xaqeeda xalbuhaa lisideeda yowma wirdiha maalinkii ay dawda joogtay soo aroortay oo la lisaaba xaqeeda ka mid ah hadda xaq waajiba oo laysu ciqaabayo ma ahe laakiin waa xaq sunna ah maalinkaas maalinka geelu dawda u joogo ee yacni meesha uu imaanayo in la liso oo dadka imaanayo meeshaa ka cabayo o dhan loo liso de geel ayaan lagaa ilaysanin maalinkaa lis geel dadka xoolaha kala wada iyo dadka musaafurkaa iyo dadka meesha jooga o dhan geel maanta o dhan buu saban yahay waa biyihii korkooda saa u saban yahay turan yahay oo indhirgihiisa wixiisa uu isdhaari yahay waa kan waa turaya soo ma lisa de maalinkaas ha loo duceeyo geel wa min xaqihaa waxaa ka mid a xalbaha yowma wurdiha ilaa idaa kaana yowma alqiyaamati markii la gaaro budixa lahaa budixa waa la fidinayaa lahaa ibishii biqaacin qarqarin bannaan oo sibsib ah wey qarqarku waa waxba ma leh waa garoon bannaan ah wey owfara maa kaanad xaal ay tahay maalinkii ay ugu waaweynayd ee ugu cayiloonay oo ugu xoog badnayd laa yafqidu waayi maayo minaa xaggeeda fasiilan waaxidan hal xabo qurbacana kama dhumin ogow ay waa la keeni kulli asan waxba ka maqnayn tadawhu way ku joojinaysaa biakfaafiha qufkay ku joojini wa tacudhu way qaniini biafwaahi afkana way ku qaniini geeli saa unbuu isu daba istaagiyoo neef la arko lugtana saasu ugu maroojini geel waa culus yahay de lugtiisu miisaankiisu afkana way ku qaniini lugtana saasay ku dhahaysaa ay ku tubanaysa hadday doonto way ku butaamiba oo intay afka ku qaniinto iyo haddana ku tubani markay la dhacda isaga tegi kulamaa mara calayhi uulaaha kii u horreeyey markuu maro rudda calayhi ukhraaha macnaheedu waa maxa kulamaa mara calayhi uulaaha min jihati uulaaha dhinacii u horreeyey markay u wada maraan kulli ruddad calayhi ukhraaha rudda calayhi ukhraaha geeli saasuu isu daba taagnaa geelaagu hadduu dhowr boqol ahaa iyo hadduu kun halaal ahaa waa lasdabageliyey marka tii u dambaysay markay ku istaagto kii u horreeya xaggee jooga waa fog yahay soo maha soo wareegan maaye tii u dambaysay unbaa haddana islaaday hal la arkaba meesheedi unba iska laaga haddana lugtaba laga qaadi maayo markaas tii unbaa kusii istaagay khalaas tii kalaa ku xigto marka min jihati uulaha baa loo jeeda markay u marto rudad calayhi ukraha tii u dambaysay unbaa lama jiiriyo haddana dhinac gadaalon bay u maraysaa fii yowmin kaana miqdaaru hamsiina alfa sana maalin qadarkiisu leeyahay konton kun oo sano xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa qiyaamaha la taagaya mogta addoommaha la kala xugmiyo unbuu asagoo cadaabkaa ku jira waa wuxuu sii dheeryahay dadkii fa yaraa sabiilahu ima ila aljanna wa ima ila annaar oo hadde markii qalluhu dhammaado ama helo naarka unbuu geli doonaaba helo janna haddii intaa loogu siibo nasiib buuba leeyahay haddana waxa laga markaa kadib in haddana naartii loo kaxay qiila waxaa ya rasuul allah falbaqaru walqanam arigiyo loodina bal ka warran qaala wuxuu nabigu walaa saaxibi baqarin walaa qanamin laa yu'addii minha xaqaha aan gudanayni ma jiro ilaa idaa kaana yowma alqiyaama budixa lahaa waa loo gogolayaa biqaacin qarqarin bannaan waasaca oo sibsiba laa yafqidu minha shay-an neef kama maqno loodii arigi laysa fiiha kuma sugno fiiha fi lqanami waalbaqari aya aqsaa'u aqsaa'u waaya marxaban kuma sugno oo mid geesa laalaaban walaa jalxaa'u mid seenya ah walaa cadbaa'u mid geesa janjaban midna ma leh oo balaayada markii adduunyada joogtay kala noocun bay ahayde qaar baa geesa laalaabnaa oo geeskooda aad wax u dhimaynin qaar senyeyba ahaydoo ungujadaas waxba waxay kugu dartuba ma lahayn qaar way geesa jajabnaayeen hadda wax male mid walba waran intaa la eg baa ka taagay ay oo la soofeeyey ay laysa fiiha caqsaa'u mid geesa laalaaban ma leh walaa jalxaa'u mid seenya-ana ma leh walaa cadbaa'u mid geesa jajabanna ma leh tandixu biquruunihaa geesahay ku hardini wa tada-uhu biadfa yacni biadlaafihaa qoobkana way ku maroojin geeska way daraysaa qoobkana way ku maroojin waa lagu cadaabaya kulamaa mara calayhi uulaahaa rudda calayhi ukhraahaa kii u horreeye markuu maro oo dhinaca hortiisaa uu maraba kii u dambeeye baa lagu majiiraya fii yowmin kaana miqdaaru hamsiina alfa sanat xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa addoommaha la kala xugmo fa yaraa wuu arkayaa waaye sabiilahu waddadiisii ima ila aljannati inuu xagga jannada yahay wa ima ila annaar rawahu alhamsatu ila tirmidiya wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabiyi sal alay waslam qaal man aataahu allahu ninkuu ilaahay siiya maalan maal oo falam yu-addi aan gudanin zakaatahu zakadiisii musila lahu waxaa loogu loogu suuraynaya yowma alqiyaamati shujaacan mas aqraca oo bidaar laho madaxiisu diiran yahay ashujaacu alaqrac oo waxaa la yidhaha basku markuu aada u weynaado mariidkaa ka badanayo oo wax tin oo ku nagaanayo male madaxiisa dhammaatimihii baa ka bubay dhag hadduu hal mara ka siiyo bas weeye nas bahayn maayo waa mariid socdo waayo shujaacan yani aqraca lahu zabiibataani laba micyoodoo dheer dheer buu leeyahay yudawiquhu yowma alqiyaamati qiyaamaha qoorta unbuu isaga isaga duubayaa suma ya'khudu wuu qabanayaa bilihzamayhi labadaas yacni xawlmariid buu ku dhegayaa halkaa labada qajir buu ka qaninaya uma yaquulu wuxuu leeyahay ana maaluka maalkaagi baan ah ana kanzuka kanzigaagi baan waxaad kaydinaysa oo masaakiinta u diidi jirtay aniga saasuu leeyahy uma talaa wuxuu akriyay nabigu walaa yaxsabana aladiina kuwiiisa malaynaya yabkhaluuna ku bakaylaya bimaa aataahum allahu ilaahay waxa uu siiyey oo min fadlihi fadligiisaa huwa bukligaas khayran khayr inuu u yahay lahum ayaga bal huwa sharun shar buu u yahay lahum sayudawaquuna waa lagu duubayaa maa bakiluu bihi oo waxay yidhaahdeen dee rasuulku qaar badan waxay dhaheen zaka maba bixinayno waa waajibin waxay yidhahdeen nabigu markii dadka zakada ka qaaday wuu u ducayn jiray yaa ducaynaya hadda aayaddii baaba xaggaa la aaday ay la timrixootay qolyo kale waaba ridoobeenba waaba dhaqaaqeenba wa kafara man kafara min alcarabi qaala cumar bn khadaab wuxuu yidhi abi bakrin kayfa tuqaatilu nnaas si si abubakr baa wuxuu yidhi dadka waa la dagaalamaya sida cumar baa xu seed kula dagaalamaysa dadka waqad qaala rasulu lahi sal alay wasalama umirtu waxaa la amray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaqulu laa ilaaha ila allah faman qaalaha ninkii yidhaahdo faqad casaba minii wuu iga ilaaliya maalahu wa nafsahu ila bixaqihi xaqi lislaam wa xisaabuhu cala allah soo saa ma dhihi nabigu faqaala abu bakrin wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay la uqaatilanna waan la dagaalami oo la dagaalami man faraqa ninkii kala geeya bayna salaati wa zaka se abubakr inuu ahaa aclama saxaaba asxaabta midka ugu cilmi badan inuu ahaabaa xadiisa laga qaadanaya kamid tahay ninkii zakada iyo kala geeya salaada waa la dagaalami uri fa ina zakaata zakadu xaqulmaali wey maalka xaqi ka waajibay wey wallaahi baan ku dhaartay low manacuunii hadday ii diidaan canaaqan waxal yar waxar yaroo qoordheer ah waxar bawdgal ahoo yar hadday ii diidaan hadda waxartaas zaka kumaba bixi jirine waa yacni qaayo oga jeeda wax yar ay bixin lahaayeen hadday ii diidaan waay marxaba caqaalanna riwaayadka qaar baaba ku saar wallaahi low manacuunii caqaalan hadday xarg ii diidaan dabar waaye oo qofku markuu zakada bixinayo waa inuu xarigii lagu qaban lahaa kusoo kusoo xiro soo ma neefkan cararaya see loo qabanaya waa inuu xarigii kusoo xiro marka xarigii lagu soo xirayay xataa haddii u ka reebo intuu neefkii hoo iyo waa kaasi wada yidhaahdo oo xarigii uu ka reebo waayo caqaalkaasoo kaanuu yo-aduunahu ilaa rasuli lah sal l nabiga ay u gudan jireen laqaataltum calaa mancihi xataa xariggaasaamu kula dagaalay wax kala sheegi seef baan u qaadani ninkii bixin waaya xariggaas kurkaa kurfan saasuu leeyay abubakar haddee yani waxaa la yidhi maalinkaas ayadaasi abubakar hadduuna islaamka u istaagin bes ba islaamka waa dumi lahaw maxaa ilay maalinkaas mawqifka uu istaagay iyo iimaankiisa unbay iyo islaamka ku caga dhigtay addunyada dhamayd baa sla gelgelay mar oo muslimiinta oo dhan baa kala daadatay xagga musaylimatulkadaab oo intaasoo kunoo ciidana wataa kasoo guuxaya anaa nabi u leeyay kuwii meesha joogayna carabtii waba iska kala ridooyen intaasoo qaar sakadii bay dee qaar waa ridooyen gaaladii oo dhanna meeshana kasoo guuxaya nabi maxamed baa arrinta markay maqlay maalinkaa waa la qabqaday ciidankii nabiga uu diyaariyey usaama binu zayd uu hogaaminayey waaye nabigu markuu dhimanaya isagoo diyaar oo magaalada korkeeda fadhiya u nabigu geeriyooday oo uu soo noq ay soo noqdeen markay nabiga geeriisa maqleen yani nabiga duugid aafkiisa ay ka qayb galeen wuxuu yidhi si abubakar awal ma yani waxaan ku dhaqaaqay waxaa ugu horeeyo tanfiidu jaysi usaama ciidankii nabigu saaray horta waa inaan diro meeshii uu dulaanka u socday waxaa lagula taliya asxaabti waxay yidhahdeen hadda islaamkii baaba is yani khatar baaba ku jirnaayo dadkii baaba kala laabtay oo qaar ridoobeen oo kuwaa kan iyo waxaan aan la dagaalamnay hadirin ciidanka ma jirta buy wax nabigu uu sameeyey anuu marna bedeli maayo nasri bay noqotay ogow gaalada way sugayeen baa la dhegtay kor u taagayeenoo waxay lahaayeen haddii dee kaanshaba nooma hayaano ayaga baaba qaar ridoobay oo ka noqday oo waay markay la yidhi ciidanka waa idin kor fadhiyaa meeshaa unbay ku wada dhabarka ka wada jabeen waxay idhaheen islaamku xoog buu leeyahy haddiiba inuu duulaan ciidan soo diro ayba hadda kari karaan marxaban qaala cumar wuxuu yihi fawallahi baan ku dhaartay ma huwa ilaa an sharaxa allahu sadra abi bakrin lilqitaal facaraftu anahu lxaq xaq inuu yahay baan aqoonsaday rawahu lkhamsatu allahu subxanahu wa tacala aclam fi ma tajibu fiihi zakaat zakadu waxay ka waajibaysay wamaa laa tajibu fiihi waxa ayna zakadu ka waajibaynin labadaa qaybood ayuu u fasal yahay wey acwaanta yani noocyaalta maalka zakawiga la yidhahdo zakadu ay ka waajibto iyo waxa aan zakada lahayn alladii tajibu fiihi zakadu waxa ay ka waajibayso huwa alibil geeli weeye walbaqaru loodi weeye walghanamu arigii weeye waa xoolihii saddexdii adduunyo wey wazarcu zarcigii weeye raashinkii la beeranayey wadahabu iyo walfidatu labadii lacagood weeye idaa balaqa hadduu gaaro kullun kulla arkaba nisaabahu nisaabkiisi hadduu gaaro intaa la soo sheegay mid la arkaba nisaabkiisi hadduu gaaro wa curuudu tijaarati badeecadi weeye curuudu tijaara waa xoolihii la rogrogaye ee badeecada la odhanayay anwaacdaasay zakadu ka waajibtaa wamaa laa tajibu fiihi waxa ayna zakadu ka waajibin huwa maa lam yabluqi nisaaba nisaab waxaan gaarin weeye oo mimaa yajibu fiihi zakadu ay ka waajibaysa waxaan anwaacdan zakawigii hadda lasoo sheegay saddexda adduunye iyo labada lacagood iyo yacni zarcigii la beeranayay iyo badeecadii iyo waxaasoo kale waa zaka weye shardi waxaa laakiin inay nisaab gaaraan hadday nisaabkii gaari waayaan zake kama waajibin walkhaylu fardahana sidooda si kastaba ha u bateena ayagu ka waajibi mayeeyo walbiqaalu baqlihii iyo walxamiiru dameerihii waxaa zake male si kastaba ha u badnaadeen wa kullu xayawaanin oo min hayri nicam nicmooleyda aan ahayn xayawaan kaloo fara badan haddaad haysato oo saddexda adduunyaba hadduunu ahayn zake ma leh ilaa inuu haddee curuudu tijaara ay noqdaan oo badeec ahaan loo zakeeye mooyaane haddiiba adigu yacni fardo iyo yani dameere iyo waxaas aad yani badeecadii ay kula gashay oo aad soo gaday taas curuudu tijaara loo xisaabaya dhankaasaa laga zakaynaya moogi ayagu zake ma leh wal ariqaau addoomihiina zake ma leh addoommo fara badan haddaad leedahayna wax zakaa ma leh ilaa zakaata alfidri mooyaane zakaatulfidri bay laakiin leeyihiin waayo waa dade calaa kulli xorin wa cabdin waa ku xadiidku ahay yani farada rasuulullahi sal alay slam zakaata alfidri y hala dakari walunha ayahay wasagiiri walkabiir walcabdi walxori kulli wuu ku wada waajibaya marka addoomuhu zakaatufidri unbaa laga bixiyaa hadday tijmaalu tijaaro noqdaanna addoomuhuna sidoo kale ayaguna tijaaro ahaan baa loo zakaynaya laakiin sidooda kale haddee wuxuu waa milki oo xoolay shabahaan ee addoommo fara badan haddaad haysato zake kale ka waajibi maysa ayaga walkhadrawaatu waxyaalaha qudaarta la yidhaahdo khadrawaadka ana nooc kastaba ahaadeena zake malaayo maxaa le waxaan zarciga la beeranayo markay zakadu ka waajibayso wax habad saliima a lehoo weliba haddana yacni idikhaar aqbalayo la kaydsan karo waa inuu yahay dee qudaartu kayd ma leh wax yar hadday joogto way halaabaysaa marka anwaacda khudrawaadkao dhan nooc kastaba ahaatee waxa yahay zake malaayadu wahaa kada calaa khilaafin fii bacdiha yaati qaar buu noogu imaan doonaa khilaaf buu leeyay zakaa laga bixinay can abi dar waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal intahaytu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabigaan soo gaaray qaala wuxuu yidhi nabigu waladii nafsii biyadihi waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi biqudratii ow ku sugan tahay ow qaala wuxuu yidhi nabigu waladii macbuud baan ku dhaartay waa shakuraawe ow qaala wuxuu yidhi nabigu waladii macbuud baan ku dhaartay laa ilaaha laa macbuuda mid la caabudo hayruhu asaga kayrkii uusa ahayne ow kamaa xalafa siduu ku dhaartay weeye nabigu shaki baa galay yani labadaa lafdi ama waaba siduu ku dhaartay hadduu lafdi kala isticmaalay ow kamaa xalafa sida loo yidhahday ow kamaa qaala rasuululahi uu yidhi o kale yani qolada muxadisiinta xadiidka markay lafdiga nabiga aada ugu dadaalaan markay lafdiga wariyaan bay waxay yidhahdeen ow kamaa qaal wa siduu nabigu yidhuun maa min rajulin ma jira buu yidhi nabigu nin ma jiro takuunu lahu ay u ahaanayso ibilun geel ow baqarun lo baa u ahaaday ow qanamun ari laa yu-addii xaqahaa xaqeediina ma gudanin ilaa utiya waa lala imaanayaa bihaa malkuurkaas malkuurnimo uga celi bihaa yacni waa ibilkii iyo baqarkii iyo qanamkii waayo marka lamiirka iyo marjiciisa hadduu iskhilaafsao bimacna almadkuur baa loogu celiyaa baa la yidhaha bihaa madkuurkaa lasoo sheegay waa lala imaanayaa yowma alqiyaamati acdama maa takuunu xaal ay tahay markay ugu waaweynayd markay ugu ladnayd oo ugu waaweynayd baa la keeni wa asmanahu markay ugu yacni kursanayd ugu cayiloonayd ayada wada kurso ah aa la keenaya oo aada u burburan oo tadawhu markaasay joojinaysaa way ku istaajinaysaa biakfaafiha khufkay ku joojinaysaa waa lugti yacni geeluna saasu u saaraya oo geel yani lugtiisu yacni wax hadda saa kuu mudaya male laakiin culaysku kugu dilaya asagu miisaankiisaa xoog badan looda iyo ariguna dee qoobkayba kugu majirayaan ayagu qoob inkaaran bay leeyihin watandixu watandixa way hardinaysaa oo biquruunihaa geesahana way ku hardinaysaa geesihiina way ku hardin kullamaa jaazad markay gudubto ukhraahaa tii u dambaysay ruddad calayhi uulaahaa tii u horraysay baa lagu soo laabi xataa yuqdaa bayna annaas ilaa la kale xukumo dadka yacni xadiidkan riwaayo kalean kusoo marnay yacni wixii xoolihii oo dhan adigu aada lahayd oo dhan baa saa laysu dabagelinaya mid mid baa laysu daba dhigi wax dhinac kaa maraya ma jiro oo xoolaha haddii un la kaxeeya qaar baa dhinac kaa mari lahaaye soo maha waa laysdaba joojinay sida awn isku xiriirsan oo kale tii ugu dambaysay markay ku istaagto oo qaniinto ruddad calayhi uulaaha macnaheedu waxa weeye waayo tii u horraysay baa la laabaya markii tii u horraysa lasoo laabo mid la arka meesheedii unba iska laabay tii u dambaysa hadda ku istaagtay unba haddana kusii bilaabi khalaas dhinaci kale ugu soconaysa haddana xataa yuqdaa bayna annaas marka ilaa dadka lala kala xuk laga daga laga kala xukmiyo asagoo cadaabkaa unbuu ku jiri markaa bacdigeed fa yaraa sabiilahu imaa ila anahri wa ima ila aljanna rawaahu alkhamsatu ila abaa daawuud can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana acraabiyan nin reemiye ah yaa sa'ala nabiya nabiga weydiiyey sala allahu alayhi wasalam can alhijra hijrada bal iiga warran buy rasuulka ilaahay yacni an yubaayicahu cala alhijrati waaliqaamati macahu bilmadiina inaan haajiraan doonayaa oon madiine kula jooge hijrada iiga warran fadiiladeeda inaan mubaayaco kula galana waan rabaa fa qaala wuxuu yidhi nabigu wayxaka war allaha kuu naxariiste inna sha'nahaa hijrada sha'nigeedu shadiidun waa adagyahay kama bixi kartid oo haddee yacni xaq yacni waa sacbi weeyahoo laa yaquumu bihi ila alqaliil haddaad waddankaagii iyo dadkaagii dhulkaagii baad ka soo tegi madiinaad imaani madiina waad ogtahay inay macnaa xoogaa dhibatay caqabo kala kulmaan asxaabtoo dhul ay qabanayeen yacni dhul jirro badan oo aan marka hore la xamili karin oo marka qofku ma joogi karo ilaa qof iimaankiisa u adkaaday mooyaane ee fa hal laka min ibilin dadka reemiyiga ah marka miyay ka bixi karaan dhibkaas fa hal laka min ibilin geel ma leedahay buri nabigu tu-addii sadaqataa sadaqadeeda aad gudanayso zakada aad ka bixinayso qaala wuxuu yidhi ninkii nacam qaala wuxuu yidhi nabigu facmal camal fal min waraa'i lbixaari yacni badaha gadaashooda waa miyigaa iska joog oo geelaaga iska dhaqo zakadana ka bixi fa ina allaha ilaahay lan yatiraka kaa nusqaamin maayo min camalika camalkaaga shay-an waxba ka nusqaamin maayo saasaa kuu fiicane miyigaaga iska joogo geelaagana un xuquuqdii waxa ku waajibay zakada ka bixi xoolaha bas halkaaga iska ilaahay ku caabud rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya wa qaala cumar binu cabdilcaziiz wuxuu yidhi inamaa tajibu zakaatu zakadu way waajibtaa cumar bin cabdilcaziiz waa khaliifkii sanaade axadu khulafaa'i bani umaya nimankii reer bani umaya la dhihi jiray ee aada yani yani islaamka u rafaadiyey yuu ka mid ahaa laakiin waa ninkii cajiibkaayo ka soo dhex baxay buu ahaa caadilka ah wa kaana imaaman jaliilan baarican fi lcilmi imaam weyn buu ahaa xagga cilmiga ku dheer wa kaana warican taqiyan buu ahaa nin warac oo taqwo badan buu ahaa bal zaahidan kabiiran buu ahaa nin zaahidoo aad u weyn bu aha wa caadilan cadiiman waayahay wa kafaahu waxaaba ku filanba sharaftiisa akhdul a'immati a'immadii afartayda asxaabulmadaahibkeed baa qaatay bira'yi ra'yigiis wa huwa min asxaabi sufyaani thawri buu ka mid ahay nin cajiib ahaa aya cumar bin cabdilcaziiz waayahay sidi cumar baa awow ahaa de wiilkiisa gabar uu dhalay baa sii dhashay sayid cumar baa awow aha oo qisada la wariye oo sayid cumar habeen asagoo socdo oo xaafadihii madiine saa u dhex maraya wuxuu maqlay gabar iyo hooyadeed oo isla hadlay hooyadii baa waxay leedahay caanaha biyo ku dar hanoo bateen ii tiri gabadhii bay la hadlaysa markaasa waxay tihi hooyadii yaana ku caanaha biyaha ka da yaan ku dari mayna naga dhaaf cumar bin khadaab yuusanna arkin amiiruulmu'miniin yuusanna arkine naga daawayt caanaha biyaha noogu darbay tiri amiirulmuminiin waxba nagama amarka amkan habeenka guriga nagaa ku jira muxuu naga arkaa noogu darbay tiri markaase waxay tidhi hadduuna amiiruulmu'miniin na arkaynin ilaahay soo nama arko hadalkaasaa marka taabtay waayahay sayid cumar wiilashiisiibu yu kulmiyaa la yidhi subxii markaasu wuxuu yidhi gabadhaas ninkii loo gurin lahaa soo diyaar gadhow ree cumar bin khadaab ka fakan mayse waa gabadh cajiiba ninkii guursan lahaa diyaar garoob haddaad nin usoo saari weydaan anaa guursanayu marka nin baa usoo baxay marka wiilka asaga ahaa gabaruu dhalay yaa sii dhashay baa la yidhahdaa cumar bin cabdilaiz awow buu ahaa marka shee cumar nin caja badan buu ahaa calaamaadna waa sa nabig xadiis baaba lagu warinayaayo nin yani cadligiisa uu koonka buuxin doono oo cajiiba ya yani in awlaaddiisa ay ka imaan doonto cumar bin cumar bin khadaab marka kuwa asagu dhalay meehe waa ilmihiisu waxay sii dhaleen bu ahaa weliba gabar baa sii dhashay awow u yahay marka ninkaasu nin caja badan buu ahaa wa qaala wuxuu yidhi cumar bin cabdilcaziiz inamaa tajibu zakaatu zakadu way waajibtaa fi lcayni cayntay ka waajibtaa wadarci zarcigii bay ka waajibaysaa iyo walmaashiyati xoolihi caynta wuxuu ujeedaa dahabkiiyo fidlada zarcina way ka waajibaysaa huwa maa yuqtaatu bihi kalburi wadurati wanaxwiba waa timirtii iyo cinab almaalu aladii tajibu fiihi sadaqa almaalu maalkii alladii maalkaasoo tajibu fiihi sadaqatu zakadu ay ka waajibtay binafsihi naftiisa ay zakadu ka waajibtay daatadiis caynu dahabin wa fida dahabkiiyo fidladii cayntoodii waa labadii lacagood wa bacdu nabaatil ardi ardada nabaadkeeda qaar ka mid ah nabaatul ard ardada nabaadkeeda oo waa simaartii iyo zarcigii simaarta haddii layidhaha waa labada geedo waa timir timirta iyo cinabka midhaha kaleoo dhan zake kama waajibto labadaa unbay zakadu ka waajibtaa waayahay zarciguna waa xabad saliimo ahoo yacni waayahay la kaysanhayo idkhaar yacni quutul ikhtiyaarka waxa la cuno caadigeed ibni aadanku beerto iyo walmaashiyatu xoolihii wamaa usiiba wixii la helay oo fii ardin ardo wixii laga helay dhul oo min macdanin godqalina wa rikaazin duukufaareed o taasay zakadu ka waajibtaa waayahay wamaa usiiba wixii laga helay fii ardin dhul baa laga helay min macdanin godqalina dhul baad iska qodatay dhul waxaa jira lacagtu isaga jirtay iyo macaadintu dhul baad intaad qodatay oo adigu milkigaaga ama dhul dhur cidloo nina lahayn baad ka heshay markaasaa lacag kala soo baxay dahab iyo fidlo aaya waa la zakayni maxaa lagu zakaynayaa macdinka labada lacagood nooca ay yihiin baa lagu zakaynay dahabkii dahab baa lagu zakayn zakadin fidladin fidlaa lagu zakay warikaasdinna waa waxay gaalo duugtay oo gaalo horeo waddanka joogi jirtay baa meel intay geliyeen bay isaga tageen isaga tageen rikaas baa la yidhaha markii lasoo saaro nooca nooc kastaba ha haatee lacagtaas waxaani shan meelood unbaa loo dhigay khumus baa loo qaybinayaa hal hal meel unbaad bixinaysaa afarta kalena adaa iska leh marxaban waxba kama soo wareegaya mid yacni macdinka iyo rikaaska ayagu ma laha xawl ma leh markaa ayada ha laga sakaynaya od heshay can abi saciid waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi laysa qaala wuxuu yidhi nabigu laysa fii ma duuna khamsati awsuq shan ritirar wixii ka yar sadaqatun zaka ma ahaanin buu yidhi haddee shan ritirar waxaa ka yar waa waxaan toban kiintaal dhannayn shanta ritir waxay qaadayaan toban kiintaal bay qaadayaan zarciga iyo timaartuna waxay zakada ku gaaraan nisaabkoodu waxaa weeye toban kintaal inay gaaraan marka khamsatu awsuq wixii ka ya- ka yar shan riti wixii ka yar sadaqatun sadaqa ma ahani buri zaka ma ahani beerta aad goosatay hadday intaa gaari weydo zaka ma leh laakiin xoogaa baa jiraa leeyahay oo macnihi guga iyo dayrta waa laysu dumaa baa la yidhaha taasaa xoogaa ka fakata dadka iska fiila haddii gugina shan kintaal kuu goodo dayrtina shan kuu goodo waa laysu dumiya ogow kintaal unbaa lagaa raba Mm. Ee, mid la arkaba gaarkiisa ha u qardhamsan marxaban zakada meesha ka baxay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lla alay waslam qaala wuxuu yidhi nabigu laysa cala almuslim muslimka korkiisa ma ahanin fii cabdihi addoonkiisii walaa farasihi faraskiisa sadaqatun zake ma ahan addoon iyo faras zake ma leh rawaahumaa labadaa riwaayo waxaa wariyey alkhamsatu shanti walimuslim wa axmed laysa fi lcabdi sadaqa addoonku zake ma leh ilaa sadaqatu lfitr ilaa sadaqatu lfidri zakaatu fidriga mooyaane zakaatu fidriga waa laga bixinaya addoonka wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam su-ila nabiga waa la weydiiyey can alxamiir dameeraha dameeraha bal ka warran baa layihi rasuulka ilaahay marxaban zaka ma leeyihin maxaa xukunkoodu yahay a fiiha zakaatun wax zakaa ma ka waajibtay dameeraha faqaala wuxuu yidhi nabigu maa jaa-anii iima imaanin fiihaa dameeraha fiigooda fiihaa fi lxumur shay-un shay wax dameeraha ku saabsan oo xukunkooda iguma soo degin ilaa haadihi alaayatu aayaddan mooyaane alfaadatu oo keliyowda oo munfaridka ah mooyaane aayaddan unbaa yacni dameeraha xukunkooda ay soo gelayaan oo maxay tahay faman yacmal mihqaala daratin khayran faman yacmal ninkii camal falo mihqaala daratin dhurcasa masalkeed khayran oo khayra yarahu wuu arki waman yacmal ninkii sameeyo mihqaala daratin dhuurcasa masalkeed sharan oo sharana yarahu wuu arki aayaddaas xukunkeeda oo caam ahoo ay soo gelayaan mooyaane wax khaas ahoo dameeraha khusaya iguma soo degin dameeruhu zake ma leh aayaddan macnaha ay ku soo gelayaan maxay tahay zake ka waajibtay dameeraha ma jirtee laakiin wax un sunno ah haddii laga bixiyo layska sadaqaysta sadaqay leeyihiin maxaa yele waxay soo gelayaan faman yacmal mihqaala daratin khayran bay soo gelayaan haddaad dameerihii wax ka sadaqayso waa wixii kale ee sadaqadii iska sunnadahayd ee caadiga ahayd laakiin zake male ayaw zake male waakada falxamiiru dameerihii laa zakaata fiiha biijmaacin wakadal biqaaluna waa la mid baqlihii ilaa idaa kaanataa litijaarati inay tijaaro ahaadaan mugo fa fiihimaa zakaatuha hadday maalu tijaaro noqdaan waa laga zakay rawaahu axmed wa sheekhaan can mucaad waxaa laga wariyey radi allahu canhu anahu kataba ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam mucaad binu jabal nabiga ayuu u qoray yas'aluhu isagoo weydiinaya can ilkhadrawaat haddee yaman iyo dhulkaa waa kii madaxda looga dhigay oo loo diray waqtiyaha nabigu uu dhiman ba rabay marxaban yaa wuxuu soo weydiiyey nabiga waxyaalaha qudaarta ahee go-ayo muxuu yahay xukunkooda zake ma ka waajibi wa hiya khadrawaatku albuquulu yacni waa qudaarta un fa qaala wuxuu yidhi laysa fiihaa shay waxba male buri nabigu laysa fiihaa shay wax ka waajibayo ma jiro rawaahu tirmidi baa wariyey walbazaar wa daaruqudni albaabu haalis baabkii saddexaad fii zakaati almaashiyati xoolaha sakadoodii yaa halkan laga gelayaa wahiya alibilu waalghanamu waalbaqaru weeye xooluhu waa saddexdaas can anas waxaa laga wariyey ibnu maalik anna abaa bakrin sidiiq radia allahu canhu kataba wuu qoray lahu lianas buu u qoray hada alkitaab kitaabkan kan uu u qoray alaati noo imaan doono lamaa wajahahu markuu diray lamaa wajaha abuu bakr markuu diray huwa oo anasa ila baxrayn baxrayn buu u diray aayahay dhulkaas yani baxrayn waa yani iqliimtaa weyn oo magaalooyinkaa weyn leh jaziirat alcarab januubkeeday ku taallaa khaliijka aya dhinaceeda marka halkaasuu u dirayey warqadanuu marka u qoray zakada ka hadlayso muxuu ku qoray markaasi abubakr warqadii bismi illaahi araxmaani araxiim haadihi fariidatu sadaqa haadihi middan fariidatu sadaqati zakada faradkeedii weeye allatii zakadii farada rasuulullahi rasuulka ilaahi uu farad yeelay sala allahu calayhi wasalam cala almuslimiin wallatii tii weeye amarallaahu ilaahay uu amray bihaa iyada rasuulahu rasuulkiisa uu amray ilaahay baa rasuulkiisa ku amray nabiguna dadkii buu gaarsiiyey oo ku farad yeelay saa u guta buu faman su-ilahaa ninkii la weydiiyo min almuslimiina ka mida calaa wajhiha siday ahayd ninkii loo weydiiyo fal yucdihaa ha bixiyo saasuu ku qoray warqadda sidii uu ilaahay sheegay ee kuugu waajibtay haddii lagu su-aalo iska bixi waman su-ila ninkii la su-aalo fawqahaa wax ka koraysa falaa yucdi yuusa bixinin neefkii kugu waajibay neef ka weyn baa lagu weydiiyey ama waxaan kugu waajibin baaba lagu warsaday ha ka yeelin wey yuusa bixina waa dulmi de fii arbacin wa cishriina nisaabkiibuu marka bilaabay xoolaha nisaabkoodi ay ku gaarayeen zakada geeli buu ka bilaabay fii arbacin wa cishriina labaatan iyo afar oo min alibili geel ah iyo famaa duunahaa wixii ka sii hooseeyo waa yahay wixii ka sii hooseeyo shaatun shaataa ka waajibi oo min alqanami ari ah min kulli khamsin shanti la arkaba iska fiiraan aye oo hadda geelu zakada wuxuu ku bilowdaa shan zakada shanta markuu ku bilaabay iyadana ari unbaad bixinaysaa ee neef geela bixin maysa shan ilaa uu shan iyo labaatan ka gaaro shan iyo labaatan geelu markuu gaaro yaad nirig ka bixini ood ku bilaabani xoogaa hala kuusan baad yeelatay markaas waa in nirig lagaa qaado badan baad ari soo bixisa waaya laakiin shan halaad ilaa afar iyo labaatan intuu geelaagu yahay ari unbaad bixini bas neefka ariga ah oo ida iyo riye iyo waa isku mid neefsa kadib gudayo maad bixinaysa fii arbacin wa cishriina oo min alibili iyo famaa duunahaa wixii kasii hooseeyo shaatun shaataa ku waajibi oo min alqanami ari a min kulli khamsin shantii la arkaba fa idaa balaqad markay gaasho ibishii khamsan wa cishriina shan iyo labaatan markay gaarto ilaa khamsin wa halaasiin soddon iyo shan ilaa geelaagu ka gaaro fa fiihaa bintu makhaadin fa fiihaa fiigeeda waxaa ahaaday bintu makhaadin ina habar uurey baa ahaatay unsaa oo dhadig ah waa nirig laba jir ah sanad bay ka yani kamishay wadacanat fi thani marxaban waayahay waa laba jir un iska dhe laba jir baana u naqaano ina yani bintu makhaale waa waxaa loo leeyahay waa ina habadh uureeyo hooyadeed baa da'dii labaatan riman way goysay markaas da'dii labaatan rimanta untaa oo dhadiga waa nirig fa idaa balaqad markay gaasho ibishii sitan wa halaasiin soddon iyo lix buu geelaagi noqday ilaa khamsin wa arbaciin afartan iyo shan intii laga gaaro fa fiihaa bintu labuunin ina habar caanooley weeye untaa oo dhadig ah qaalin saddex jira iska bixi qaalin saddex jira iska bixinaysa geelaagu mar hadduu soddon iyo lixba hadduu gaaro ilaa afartan iyo shan intaasaa bixin fa idaa balaqad hadday gaarso ibishii sittan wa arbaciin afartan iyo lix ilaa sittiin lixdan uu geelaagu ka gaaro fa fiihaa xiqa waa mid awr mudatay xiqo waa qaalin abaahootay wey abaaha gaartay daruuqatuljamali ritiguna uu duruqeeyey macnaa uu abaahiyey qaalin goojinaysaa lagaa qaaday waa afar jir saddex sanaa u dhammaatay sanadii afraad bay ku jirtaa waa markay saddexdaa sana markay dhamaysta unbuu geel yani ya qaalinta orgon yani abaahoonaysaa soo ma markaas daruuqatuljamal wey fa idaa balaqad markay gaarto geeshii waa geeli ibishii fa idaa balaqad markay gaarto ibishii waaxidatan wa sittiin lixdan iyo kow ilaa khamsin wa sabciin toddobaatan iyo shan buu geelaaga isku taagay fa fiihaa jadaca mid ilkaha ridatay wey waa shan jir afar sanay kamishay shanadii hay sanadii shanaad bay ku jirtaa shan jir weeye shan jir mar hore intay abaahootay bay waayahay waaba mid ayado dhali rab waa waktigay ku dhalaysay jadaco mid ilkaha ridatay wey geelu shan jir buu ku ilkirtaa fa idaa balaqad hadday gaarto ibishii sittan wa sabciin toddobaatan iyo lix ilaa tisciin sagaashan laga gaaro fa fiihaa bintaa labuunin laba saddex jir wey laba saddex jir ayaad bixinaysaa geelaagu mar hadduu toddobaatan iyo lix ilaa sagaashanba geelaagu u noqday waayahay laba qaalmood iska bixi saddex jiryaal fa idaa balaqat hadday gaadho ibishii ixdaa wa tisciin sagaashan iyo kow ilaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan intaas maxaa inta udhexaysa maxaad ku bixini fa fiihaa xiqataani waa laba awr mudatay weeye daruuqata aljabali ritigu uu duruqeeyey abaahiye wey waa laba afar jir baad usha ku dhufanaysa ha ku lex jeclaamin hadda labada qaalmood oo bircaskiga goojinayo yaan kula kullaanin waxa xerada ku jira unbaa ka fara badani nooc kastaba leh yaan fadhiya meesha waay fa idaa zaadad hadday ziyaa ziyaado oo calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan geelaaga hadduu dhaafo waad geelaysatay markaas fa fii kulli arbaciina bintu labuun wa fii kulli khamsiina naxiqa marka afartan iyo konton un baa loo fiirinaya geel waye laba boqol boqol iyo labaatan ba hadduu geeluga duu dhaafaba saa un baad ku wadi ilaa laba boqol uu geelaagu ka gaaro marxaban itafaqa faradaani baa le markii labada boqol uu geelu gaaree ya dee xoogaa yani way iska wadi jireen culimadu markii oo boqol boqol iyo labaatan baan hadda joognaye zid yani cashran bay yidhahdeen haddaa marka toban ku darto muxuu noqoni geelaayo boqol iyo soddon boqol iyo soddonkaas muxuu noqonayaa marka laba afartan iyo hal konton miya soo sidaa ma waye iska bixaa dee laba qaalmood saddex jiryaal iyo mid afar jir aad usha ku dhufanaysa zid cashran boqol iyo afartan buu geeli noqday muxuu noqonayaa waa laba konton iyo hal afartan laba afar jir iyo hal saddex jir a usha ku dhufan zid cashran boqol iyo konton buu geeli noqday saddex afar jir baad usha ku dhufanaysa zid cashran muxuu noqday boqol iyo lixdan deeqo wey talow afar afartan miya waayahay waa afar afartan afar qaalmood oo saddex jiryaalaha dhinac u tuuraysa zid cashran boqol iyo toddobaatan buu noqday geeli saddex afartan iyo konton ka dhig zid cashran boqol iyo siddeetan buu noqday waa laba konton iyo laba afartan laba afar jir iyo laba saddex jir zid cashran boqol iyo sagaashan buu noqday muxuu noqonayaa saddex konton iyo hal afartan wey waaya saddex afar jir iyo hal saddex jir baad bixinaysa zid cashran miatayn itafaqa fardaani afar kontonna wuu yahay shan afartanna wuu yahay midkaad adigu door bidaad bixini ama shan qaalmood oo saddex jiryaalaad usha ku dhufan ama afar afar jir oo isla goojinaysaad bixini walla ninka ka bixiya waa nin iimaan marxaban haddii kale madaxa unbaad fuurarini markay intaas isla intii usha lagu dhufta isla ololaan ya waa khatar marka geelu waa cajiib xoolahana sidaa ugu inkaaran uguna yacni kulul marxaban shaydaanku wuxuu ku tusinayo wixii yaroo aad bixinaysay waxaa xerada ku jira kuma tusinayo isaga baarqabka iska guuxayo hasharimayda goojinaysay midda hadda dhashay ilmu banaanka u yaalay waxa kan kale nooca ku tusin maaye afarta qaalmood oo dhinac loo yarbixiyo umudhi war waxa waama warba reerkaa cayrtaynin waaya markaasaa soo soo majiro haakada fa idaa balaqat aayahay waman lam yakun dheh waman lam yakun ninkayna ahaani macahu maciisa ilaa arbacun min alibil afar umbaad afar neefoo geela umbaad haysataa falaysa fiiha sadaqatun wax zakaa laguma lehe waayo hashoo irmaanayo waxaasa haysato iska maalmaalun adu ilaa an yashaaa rabbuhaa maaligii lahaa inuu iska doono maoga afartii neefood haysatay haddaa adu mid ka bixinayso oo dad isaga sadaqaysanayso lagu diidi maayo laakin zake ma leh fa idaa balaqat khamsan min alibili shan hadduu geelu gaaro fa fiiha shaatun neef ariga unbaad ka bixin wa fii sadaqati alghanami ariga sadaqadiisii warqadii baan yani abubakar qorayo weeye ya wa fii sadaqati alghanami ariga zakadiisii fii saa'imatihaa tii foofaysay xoolaha yani shuruudday ka mid tahaye waa inay foofaan baa shardiga wax guriga lagu calfinayo zaka ma leh ya fii saa'imatihaa midii foofaysa idaa kaanad hadday noqoto arba yani arbaciina afartan hadduu arigaagi noqdo ilaa cishriina wa mi'atin boqol iyo labaatan laga gaaro shaatu neef arigagu arigu asagu waa iska dhib yari afartan buu zakada ku gaaraa neef arigu ku bilaaban ilaa boqol iyo labaatan fa idaa zaadad hadday ziyaado calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan markay ka ziyaado boqol labaatan iyo ko markuu noqdo arigu laba neef baa ku bilaaban ilaa mi'atayn laba boqol intii laga gaarana shaataani laba neef ari baad ka bixin fa idaa zaadad calaa mi'atayni laba boqol markay ka ziyaado laba boqol iyo wa waaxida saddex neef buu noqon rikaroondila miday yidhahdaa arigoo laba boqol xalay ahaa oo bishiisa kena yani xawlkiina usoo dhammaaday umbaa waxar xalay dhalatay ay waa laba boqol iyo ko neef weyn inaad bixisaa waajib kugu aday waay waxartaa xalay dhalatay tiradii yani neefkii saddexaad waajibis faida zaadad calaa mi'atayni ilaa halaaa mia fa fiiha halaaun saddex baa ka waajibayo faidaa zaadad calaa halaaa mia arigaagu hadduu saddex boqol ka bato fa fii kulli mi'atin shaatun boqolkii la arka neef ka baxo haddaad shan boqol leeda waa shan neef haddaad lix leeda waa lix lix boqol arigaagu ya waa kun neef oo arig haddaad leeda toban neef iska baxi wahaakada boqol boqol un baa loo xisaabay boqol boqol un xisaab faidaa kaanad hadday noqoto saa'imatu rajuli ninka arigiisii foofayey naaqisatan mid nusqaansan oo min arbaciina shaatan afartankii ma badhanno waaxidatan bay ka nusqaansan tahay ka bedelo ya faidaa kaanad hadday noqoto saa'imatu rajuli naaqisatan mid oo naaqisa ah min arbaciina afartankii bay ka yar tahay min arbaciina afartan shaatan oo min shaatin ah shaatadan hadda waa tamyiizo arbaciinkaa lagu tamyiizinayaae hadduu arigaagi ka yar yahay min arbaciina afartan shaatan oo min shaatina waaxidatan hadduu ka nusqaansan yahay hal neefaa ka dhiman oo soddon iyo sagaal baad leedahay oo xawlkii kugu dhammaaday falaysa fiiha sadaqatu zake ka waajibtay ma jiro ilaa an yashaa rabbuhaa rabbigeed inuu iska doono mooge qof walaalka ah oo kuusoo baryoodmintay neef saka qabanayso adigaa wey laakiin zake ma leh rawaahu lhamsatu baa wariyay ilaa musliman can mucaad bni jabal waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal bacatanii rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa i diray sala allahu alayhi wasalam ila alyaman yaman buu ii diray wa amaranii wuxuu ii amray an aakuda inaan qaado min kulli halaatiin soddonkii la arkabo baqaratan oo min baqaratina soddonkii neefoo lo abo tabiican inaan dibi laba jira ka qaado ow tabiicatan waa weyl laba jira tabiici waa guriga dibiga waxaa la yidhaha sanad u dhamaado sanadka labaad galay tabiici waxaa loogu magacaabay iyo hooyadiisuu daba socdaa markaasuu ka go-ayo markuu yani foofayaan xoolaha saasuu u daba socon kama haray tabiici baa layidhi soddonka dibigaasaa laga bixin haddaad doonto dibigii aad haynina weyl ku bedel weyl laba jira wa min kulli arbaciin loodaadu hadday afartan noqoto aya musinnatan baa ka waajibi mid ilkaha la soo baxday intay ilkaha ridatay la soo baxday waa qaalin saddex jire laba sanaa u dhammaato wadacanad fi haalisi sanadka saddexaad bay gashay iska bixo mas marxaban rawaahu asxaabu sunan walxaakim wasaxaaxahu canhu waxaa laga wariyay can mucaad bni jabal qaala wuxuu yidhi amaranii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama nabigu wuxuu ii amray anlaa aakuda inaana qaadin meda baqari looda shay-an shay inaana ka qaadin xataa tabluqa halaatiin ilaa ay soddon ka gaarto fa idaa balaqa halaatiin loodu hadday soddon gaarto fa fiiha ay cijlun dibi baa ka waajibayo taabicun oo taabicuu hooyadiis daba socdo ayahay jadacun baa ka waajibay mid ilkaha ritay oo jadacatun mid ilka weyl ilkaha ridatay laba jir saddex jirka ogso ilkahay kula soo baxaan usoo bixi kaa laakin laba jirkay ku ilka ridanayaan waa ka jadacun aw jadaca waa dibi tabiic waa dibi laba jira ama waa weyl laba jira xataa tabluqa arbaciin ilaa afartan ka gaarto fa idaa balaqad hadday gaarto arbaciinkii fa fiiha baqaratun musina qaalin ilkaha la soo baxday waa saddex jir eh usha ku dhufo hade loodaada weligaaba sidaa un ku wado haddii uu lo fara badan aatao looda aad dhaqato afartankii la arkaba qaalin un ka bixi soddonkii la arkana dibi un ka bixi saa un ku wad inta ay dhan tahay cadadkeedu rawaahu nisaa-i can anas waxaa laga wariyey ana abaa bakrin radia allahu canhu kataba lahu wuxuu u qoray anas allatii buu u qoray zakadii farada rasuulullahi uu fardi ilay sala allahu alayh wasalam maxaa ka mid ahayd walaa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata sadaqa hay waxyaala uu ku qoray warqadaa ka mid ahayd abubakr walaa yujmacu lama kulmiyo bayna mutafariqin wax kala jooga xoola aan marka hore kala daaqsanayey markay xawlku soo dhowaado oo bisha ay go-i rabto in laysku daro lama ogolo khashyata sadaqati sadaqa iyadoo laga cabsanayo marxaban laba laba afartan baa le aduu ari afartanaa le anigana ari afartanaa laa way noo kala daaqayeen hadday sidaa uu xawlka ugu dhammaado nin walba neef baa ka waajibi laakiin haddaan isku darsanno ka waran hal neefun baa ka waajiba sideetan bay isku noqonayaan maxaa yl ilaa boqol iyo labaatan neefun baa laga bixin jiray soo ma marka zake ka cabsigeed war intay laba neef naga go'i lahaayeen ninkiiba neef niskii ha ka go-ee marka zakadii markay soo dhowdahay isku dareen lama ogola waxaas walaa yufaraqu bayna mujtamicinna waa saas walaa walaa yufaraqu bayna mujtamicin ari afartana isugu kaana jirayo markay xoogaa uu isku jeedo zakadii soo dhowdaana war xawlku hadduu ku go-o zakaa ka waajibaya kalagee markaas nin walba labaatankiisa dhinac u kaxays hal bil baa nin walba labaatankiisa dhinac u celcelinay waa khashyata sadaqa zake ka cararka xoolaha kasii badanna waa un la mid ya taas lama ogolo waay waxaaga iska bixi wamaa kaana min khaliidayni wixii isku jiro fa inahumaa yataraajacaani way isugu laabanayaan baynahumaa bisawiya xoolaha la isku daro way isku zakoobaan shuruud buu leeyahay yani khildada hadday xooluhu isku xeran yihiino waayahay isku meel ka cabaano yacni qofkii raacigahayo ilaalinaya iyo meeshay ka cabayaan iyo xeradii ku xaroonayeen iyo waxaasoo dhan iyo hadday iskula jireen way isku zakoobayaan marka zakadii markay bixeen waayahay markay iska bixiyaan zakadii hadduu qof dhiibo dhexdooda unbay isugu laabanayaan kii kale qaybtii kale unbuu u celinaya hadhow wamaa kaana min khaliidayni fa inahumaa yataraajacaani way isugu laabanayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati wixii way isla ekaysanayaan way isla ekaysan xoolaha hadday isla hadday isla ekaayeen haddayna isla ekayna xoolaha kala badan yihiinna waa loo qaybinayaa un intuu ninkan kaa badan yahay haddii saddex meelood markii loo dhiga laba uu nin leeyahay qaybna nin leeyahay neefkii ka go-aya saddex meelood unbaa loo dhigay labana qof baa bixinayo ina qof baa bixinayo xisaab ahaan unbaa la isugu noqonay rawahu lkamsatu ilaa musliman bayaanu lcuruudi idaa fuqid bayaanu lciwadi dhe bayaanu lciwad ciwadkii caddayntiisii idaa fuqida almadluub madluubka haddii la waayo xoolihii markii yani ay zakada gaaraan wixii ka waajibaya baa lasoo sheegay shaygii ka waajibaya haddii la waayo ciwadkiisi oo bedelkiisi baa la qaadan ama hoos baa loo degi oo jabri baa lagu dari waa la kabi ama kor baa loo fiiciyo ninkii zakada qaadaya baa wax u celinaya ninka wax laga qaadaya labada nooc istimaal can anas waxaa laga wariyay an abaa bakr radi allahu canhu kataba lahu wuxuu u qoray fariidata sadaqa allatii amara allahu ilaahay uu amray rasuulahu sala allahu alayh wasalam man balaqad ninkay gaartay cindahu agtiisa min alibili geela sadaqatu ljadacati mid ilka hariiratay waa afar jire walaysa cindahu jadaca mid afar jir oo ilka hariiratayna ma hayo maxaa yani mid shan jir a ma hayo oo ilka hariir afar jir sanadiisanaad ku jirta waa shan jir anagu naqaanaa jadacada walaysat cindahu jadacatun mid ilka hariiratay oo shan jir ana ma hayo wa cindahu xiqatun mid awr mudatay oo afar jir ahaa iyo hayaa geeliisa ku jirto fa inahaa tuqbalu waa laga aqbali minhu asaga xaggiisa alxiqatu qaalinta afar jirtayd baa laga qaadi wa yajcalu wuxuu yeelayaa macahaa maceeda shaatayni laba neef oo ari ah in istaysarataa lahu hadday u sahlanaadaan ow cishriina dirhaman ama labaatan shilin buu ku daraya shan jir baa kugu waajibtay geelaagii baa laga waayey afar jir baad bixini waad kabi markaas maxaad ku kabaysaa laba neef oo ariya ama labaatan shilin labaatan dirham waman balaqad ninkay gaarto cindahu agtiisa sadaqatu lxiqati afar jir baa ku waajibtay walaysad cindahu mana ahaanin alxiqatu xiqadii kuma jirta geelaagii afar jirba ma leh ama geela way ku jirtaaye laakiin wax zakadii gudaysa ma aho waa wax ciladaysan oo si ah see la yeeli wa cindahu aljadacatu shan jir buu hayaa laakiin fainahaa tuqbalu minhu fainahaa yani tuqbalu minhu minhu xaggiisa waxaa laga aqbalayaa aljadacatu shanjirkii wa yucdiihi wuxuu siinayaa almutasadiqu mutasadiq waxaa la yidhaha ninka zakada ururiyo ninka bixinaya maaha ninka zakada ururinaya wey waayahay waa caamilu zakaadka weye yani wuxuu siinayaa almutasadiqu kii zakada ururinayey cishriina dirhaman buu u celinayaa ninkii maalka lahaa maxaa yeeley wixii ku waajibay wax ka korreeyuu bixiye ow shaatayni laba neefoo ari u celinaya waman balaqad ninkay gaartay cindahu agtiisa sadaqatu lxiqa afar jir baa ku waajibtay walaysad cindahu afar jir ma hayo ilaa bintu labuurin saddex jir buu hayaa fa inahaa tuqbalu minhu taa saddex jirkaa laga aqbalayaa wa yucdii wuxuu bixinayaa ku darayaa shaatayni laba neefoo ari ah ow amase cishriina dirhaman waman balaqa sadaqatu zakadiisu ninkay gaarto binta labuunin saddex jir baa ku waajibtay wa cindahu xiqa afar jir buu hayaa fa inahaa tuqbalu minhu waa laga aqbali alxiqatu afar jirkii baa laga qaadi wa yucdiihi lmutasadiqu ninkii zakada ururinayay wuxuu u celinayaa cishriina dirhaman labaatan shilin ow shaatayn iyo laba neef oo are waman balaqad ninkay gaarto sadaqatu zakadiisii bintu labuunin ay sadaqatu zakadiisii binta labuunin ninkay gaarto walaysad cindahu agtiisana ma ahaani saddex jir weeye bintu labuun wa cindahu waxaa agtiisa ahaatay bintu makhaalin laba jir buu hayaa fa inahaa tuqbalu minhu laba jirkii baa laga qaadi wa yucdii wuxuu ku darayaa ninkii maaliga ahaa weeye darajo hoosaysu u degayay macahaa maceeda cishriina dirhaman labaatan shili ow shaatayn laba neef are waman balaqad ninkay gaartay sadaqatu zakadiisii binta makhaalin laba jir baa ku waajibtay walaysa cindahu mana hayo laba jir wa cindahu agtiisa waxaa ahaaday bintu labuunin qaalin saddex jir uu hayaa fa inahaa tuqbalu minhu waa laga aqbali wa yucdiihi lmutasadiqu ninkii zakada ururinaya wuu siinayaa cishriina dirhaman labaatan shilin ow amase shaatayn laba neef are fain lam yakun cindahu bintu makhaadin laba jir ma hayo calaa wajhihaa sideedii ah laba jir geela way ku jirtaa laakiin waa laba jir zakadii gudaysa ma aho waa mid nooc kale ama waa mariido ama meel bayla ama si kala waxu yihin soo ma wa cindahu laakiin wuxuu hayaa ibnu labuunin qurbac saddex jir uu hayaa niirig laba jirhaa ku waajibtay niirigtii laba jirka ahayd ma hayo ama way ciladaysan tahayba soo maha laakiin muxuu heli karaa qurbac saddex jir uu hayaa oo kursku intaa leeg hal san uu ka wen yahay sooma qaalintii uu ka wen yahay laba jirkay fa inahu yuqbalu minhu qurbacaasaa laga aqbalaya walaysa macahu shay wax loo celinaya male maxaa nirig baa laga rabay qurbac buu bixiye sooma waxba looma celinayo qurbacaas baa looga tegaya wahaakada marka waa sidaasoo haddii aad darajo kora adigu u kortana waxbaa laguu celini haddii aad darajo hoosaysa u degtana adaa wax ku darayo waa sidaa rawaahu lbukhaariyi wa abu daawuud wanisaa'i shardu zakaati lmaashiyati yani maashiyada waa xoolaha zakadooda zakadaa shardigeeda can anas waxaa laga wariyey an abaa bakrin radi allahu canhu kataba lahu sadaqa sadaqadii buu u qoray allatii taasoo amara allahu ilahi u amray rasuulahu sala allahu alayh wasalam walaa yukhraju lama bixiyo fi sadaqati zakada harimatun mid duqowday walaa daatu cawaarin mid ila walaa taysun orgi waayo ama mid mid lab iska dheh ilaa maa shaaa almutasadiq midka zakada ururinaya inuu doono mooge neef lab lagaa qaadi maayo ilaa ninka mutasadiq oo xoolaha ururiya inuu yidhahdo xoolihii aan zakada ururayne baaba u baahan wax rimiye waase adiga kaa qaada mooge marka waa lagu bixinaya rawahu lhamsatu ila musliman can cabdillahi bni mucaawiya waxaa laga wariyey alqaadiriy radia allahu canhu can nabi sal lay slam qala wuxuu nabigu salaatun saddex man facalahuna ninkii sameeyo faqad dacima wuxuu dhedhamiye dacma aliimaan iimaanka macaankiisi man cabada allaha ilahay ninkii caabudo waxdahu keligii wa anahu anahu ilahay laa ilaaha laa macbuda bixaqin inuusa hayn ila allah oo u acdaa bixiyo zakaata maalihi maalkiisa zakadiisii dayibatan bihaa nafsuhu asagoo naftiisu dayib ku tahay buu yuu bixiyey raafidatan calayhi kula caamin naftiisoo dayib ku ah ayuu zakada bixiyey si ikhlaas uu ku bixiyey ya marxaban raafidatan calayhi kula caamin sanadkii la arkabo sanadkii la arkabo waayahay ay tahay yani mid u ziyaadinaysa xoolihii oo yani waayahay u kaalmaynaysa wey u kaalmaynaysa raafidatan waxaa lay tahay mid ku soo noqonay faa'iidadeedii baa kusoo laabanaysa kula caamin sanadkii la arka wuu bixinaya asaguna walaa yucdi umana bixinaya alharimata midda duqowday wala yani wala darinata ya midda yani darinada oo xun darinada waxaa la yidhaha waa mid ama cadhaysan ama jiran ama nooca waay waxnu naqsi ku jiro mid duqowday waayeel mid walal mariidati mid jiran yani wala sharada laiima wala sharada midda sharadada allaiimata waa mid oo waayahay yani badha a badhay ama yani magaan ah taasaa la bixinaya sharadada waxaa weeye midda sharadadoo la-iimada ah waa mid yacni magaan oo aan la maalayno baaqino qiimo aan la hayno yuu soo xulay xoolihii intuu dhex gal waxaa lama rabay neef yacnaa bixisaab walaakin min wasadi amwaalikum maalkiina dhexdhexaadkiisa neefka khiyaarku aad xoolaha ku jira u kululna lagaa qaadi maayo waxa hooseeyana lagaa qaadi maayo waxa dhexdhexaadka fa in allaha ilaahay lam yas'alkum inama weydiinin khayrahu maalka kan u khayr badan walam ya'murkum idinma amrino bisharihi midka ugu shar badan ka ugu khayr badan lagaa qaadi maaye adna waxa ugu shar badan ha soo doorin wax dhexdhexaada bix rawaahu abu daawuud wadabarani can bahzi bni xakiim waxaa laga wariyay can abihi can jaddi radi allahu canhum can nebi sal lay slam qala wuxuu nabi fi kulli saa'imati ibilin geela tiisa foofaysa kulligii fii arbaciina afartan bintu labuunin afartankii geel ahaa bintu labuun baa laga bixinaya waa qaalin saddex jira laa yufaraqu ibilun geel lama kala geeyo can xisaabiha xisaabteedii wey ayahay laa yufaraqu bayna mujtamacin kamaa sabaq ow laa yufaraqu bayna saxiixin wahaziilin wasamiinin geel la kala bixin maayo bal yucaddu lkullu cala sawa waa la tirin geelaaga nooc kastoo uu yahay waa la tirinaya man acdaahaa ninkii bixiyo mu'tajiran bihaa isagoo ajir kasbanayo falahu ajruhaa ajirkeedii buu leeyahay waman manacahaa ninkii diido fa innaa anagu aakhiduhaa waan ka qaadaynaa ya wa shadra maalihina waan ka qaadaynaa saasuu nabigu ayadina waan ka qaadaynaa yani wa shadra maalihina waan ka qaadayna mar waxaa lagu ganaxaya niskaas marxaban oo maalkiisi qaar wax kalaan oga daraynaa buu leeyahay waa cuquwa loo jeeda macnaa waxaas waa lagu ciqaabay cazmatun weeye waa waajib oo min cazamaati rabbina rabbiga anaga faradyaalkiisa iyo waajibaadkiisa ka mid a cada wajal laysa liaali muxamedin minhaa shay nebi maxamed aalkiisa waxba kuma le anagu qaadan mayno waa waajib ilahay u saaray nabiga zakada waaba ka xaaraanaya aalkiisaba oo awsaaqunaadka ma qaataan rawaahu abu daawuud wanisaa-i waliabi daawuud min riwaayati caliyi radi allahu canhu wafi lbaqari looda figeeda ariga looda figeeda waxaa ahaaday fi kulli halaasiina soddonkii la arkaba tabiicun dibi wa fi larbaciina afartankiina musinatun qaalin yani ilkaha la soo baxdo waa saddex jir wey walaysa cala alcawaamili shay xoolaha shaqaynaya looda shaqaynaysa midda beeraha lagu fashay iyo waxaas wax ka waajibaya male walishaaficiyi laysa fi libili walbaqari alcawaamil geeli shaqaynaya waa geela saliidda jiidoo kaleeta iyo looda beeraha fashay iyo waxaa lagu sadaqaysa sadaqatin wax zakaa kuma waajib can mucaad radi allahu canhu qaala bacatanii rasul lah sal lay slam ila alyaman faqaala wuxuu yidhi khud qaad alxaba xabadii min alxabi ka qaad raashinka raashin ka zakee washaata min alqanim ari markaad zake ka qaadaysa neef ari ka qaad walbaciira min alibil geela neef geela ka qaad wlbaqarati min albaqara lo-da lo ka qaad rawahu abu daawuud walxaakim wasaxahu can ibni cumar radi allahu canhu an nabi sal ly slam qaal man istafaada maalan maal ninkii faa'iidaysto falaa zakaata calayhi zaka laguma leh xataa yaxuula calayhi lxawlu xawl ilaa usoo wareego cinda rabbihi waay maaligii lahaa ilaa uu kabil kabila usoo wareegto yani zakadu kuma waajin rawaahu turmidi wa abu daawuud allah subxana wa tacala zarciga zakadiisii ayuu u baab yahay fii zakaati zuruuci waay fii bayaani nisaabiha wa bayaani maa yajibu ikhraajuhu minha zarciga qadarka uu nisaabka ku gaarayo marka zakada laga bixinayo meesha yani looga zakaynayo wa bayaani maa yajibu ikhraajuhu minha waxa in laga bixiyo waajibka ay tahay oo la caddeeyo maxaa ka waajibayo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aatuu xaqahu waajibkiisa guta yowma xasaadihi zarciga maalinka la goynayo walaa tusrifuu ha xadgudbina innahu ilaahay laa yuxibu lmusrifiin kuwa xadgudba ilaahay ma jeclo raallina kama ma sawaabi adduu zakaata zarcikum zarcigiina zakadiisa bixiya yowma xasaadihi maalinka la goynayo lilfuqaraa fuqarada siiya u guta beeraha la goynaye waxbaa la goynaya markay maqlaan bay soo dhoomanayaan maalinkaas marka xaqooda hala siiya waxay ku leeyihiin meesha can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu laysa fii ma duuna khamsati awsuq shan ritirar wixii ka yar sadaqatun sadaqa dushiisa maahan waa toban kintaal wax ka yar zaka ma leh walaysa fii ma duuna khamsatu dawdin shan halaad wax ka yarna sadaqatun sadaqa yani zaka male geelu shan buu zaka ku gaaraa neef ari aan laga bixin walaysa fii ma duuna khamsati awaaqin shan waqyadood waa lacagtii fidlada ahayd shan waqyadood wax ka yarna sadaqatun zaka ma ahaanin waqyadu waa arbaciina dirhaman afartan shilin wey marka shan meeloodoo min afartana laba boqol wey miataa dirhamin lacagta fidlada marka laba boqol shilin bay ku gaartaa nisaabka dahabkuna labaatan mihqaal buu ku gaarha walaysa fii ma duuna fii ma duuna khamsati awaaqin baa le shan waqyadood wax ka yar waqyadu waa arbaciina arbaciina dirham afartan shilin waa shan meelood min afartan marka waa laba boqol wax ka yar sadaqatun zaka male aka rawaahu lkhamsa can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu fii ma saqat alanhaaru webiyaalkii wixii ay waraabiyeen iyo walkhaymu daruurtii waxay waraabisay waa roobkiie alcushuuru cushur baa ka waajibi toban meelood meel weeye tobankii kiintaalba halbaa alle baa laga bixinaya wa fii maa suqiya wixii lagu waraabiyey bisaaniyati yacni xoolihii yani waraabka biyaha daldalay saaniyada yani xayawaanka biyaha lagu soo daldalaalaya nisful cushri baa ka waajibi waxa yacni roob aan ku waraabin saasoo kale ila iyo webiga iyo waxaas aan ku di'in yani waayahay kharashka lagu waraabiyo kharashka ama matoor ha lagu waraabiyo ama xoolo biyaha lagu soo daldalaa lagu shushubay waxaa nisful cushri baa ka waajibi kiintaalkii niskii baa ka waajibi niska kalena waxaa loo loo qiimaynayaa kharashka ku baxay meesha iyo mashaqadii fii ma saqati lanhaaru webiyaalkii waxay waraabiyeen iyo walkaymu daruurtii kaymku madarkaa looga jeedaa waa saxaabkii alcushuuru cushur baa ka waajibaya wa fii ma suqiya bisaaniyati saaniya wixii lagu waraabiye xoolihii baa lagu waraabiyey nisfulcushri wey rawaahu lhamsatu wa fii riwaayatin fii ma saqati samaau samadu waxay waraabisa roob baa meesha ku daayay biyihii baa kasoo gadoomaa yan ku waraabay togii baa waraabay webigii baa waraabay oo markii webigii buuxsamay buu yani wuu jabiyey webigioo banaanuhu maray markaasa waa waraabeen wahaakada ama kanaal baa laga soo jeexay oo markaasi ku waraabiyeen iyo wal anhaaru webiyaalkii wal cuyuunu ilihii waxay waraabiyeen il iska qulqulayso burqanaysa ku waraabiso ku waraabiso ow kaana wuxuu ahaaday baclan xidid kucab buu ahaaday bacliga waa wax xididka ku cabo meelaha biyaha u dhow oo biyaha qarkooda ah waxa laga abuuro oo asagu aan waraabka u baahnayna xididkiisa xididkaa qoyaanka gaarayo markaasuu xididkaa ku cabaya ooma baahno marka waraab ay dee ree webigaa yaqaanee waa xamiiraha dhulka webigaa dhinacyihiisa ku yaalo xamiirka iyo waxaa la yidhaahdo wixii meelahaas yani oo xididku cabo weeye baclina waa la yidhahda casarina waa la yidhahda casari fii riwaayat tirmid waxaa ku sugnayd oo kaana casariyan xididku cab waxa xididkiisa ku cabayo biyihii marka halkaanoo kale webigu markuu marayo meesha webigaa agtiisa ah haddii meel weyn baa ayaa laga jebinayaa biyihii yani muuskoodii baa hoos kasoo gaaraya qoyaankii baa gaarayo dhulkaasoo dhan xamiir baa la dhinaciisa lagu abuuraa waraab ama bahno marka iska goosan un halkaasu kuu bixi waad ka goosan qoladan reer webiga ayaguma yaqaanin waayahay marxaban reer webigu maa garanaya ow kaana ahaaday baclan xidid kucab buu ahaaday xidid kucab xididkiisa unbuu ku cabayaayo waraaba uma baahno alcusru baa ka waajibi dee lacag kuma bixini yani wax kharashoo ku baxay male wa fii ma suqiya wixii lagu waraabiyey bisawaani xoolaha wixii lagu waraabiyeyna saaniyadii baa sawaani lagu jamciyey hadda waa un jamce bisaaniyatina mufrad bay ahayd bisawaani xoolihii wixii lagu waraabiyey biyaha soo daldalay awin nadxi waa lagu firfirdhiyey oo tuuba iyo xoa lagu soo furay ama gaadiid kalaa lagu soo xumbaaray biyihaasaa loogu soo herseeray saasaa lagu waraabiyey nisul cusri baa ka waajibi kaasna kharash baa ku baxay cusurka niskiiyo alloor baa ka waajibay khursulcinabi waannakli hadaa maxalu wa mabxahu khursulcinabi cinabkii oo la gamado iyo wanakli timirti cinab iyo timir waa zabiibka iyo timirta midhahan sidiisaba la cunayo waxaanoo zarci raashinka la beeranayo iyo midhaha oo timirta iyo cinabka looga jeeda waa isku zako labadaas oo toban kiintaalun baa lagu zakeeya timaar iyo zarci baa la yidhaha marka geedahan yacni simaarta la yidhaahdo cinabka iyo timirta weeye marxaban wax khursi la yidhaha lagu sameeyaa khursi khursi macnihiisu waa la gemadaya waa qiyaas asagoo bee waktigii geeduhu go-ayeen oo midhihii ay ka go-ayeen aan la gaarin dad yaqaanaa jira oo beertii bay afarta dhinac ka istaagayaan way qiyaasayaan waxay leeyihiin intaasaa ka guy waayo dadkii beerleydaa qiyaasayo waa wax lagu dhaqmi jiray xataa waktigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka khursigaas waxaa la yidhaha gamad waa la gamadi waxan waa la gamaday yacni waa la qiyaasoo tiraa loo gooyey wey intaasay noqon baa lagu gamadaya waayahay waa la qiyaasay wey macnihi intaas inay noqonaysaa lagu qiyaasay can cataab waxaa laga wariyey binu asiid ninkaa la yidhahda radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi amara rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu amray sala allahu calayhi wasalama an yukrasa alcinabu cinabka in la gamado kamaa yukrasu naklu timirta sida loo gamado oo loo qiyaasayo wa tu'khadu zakaatuhu zakadiisii baa la bixinayaa zabiiban isagoo zabiiba kamaa tu'khadu sida loo bixinayo sadaqatu nakli tamra iyadoo timir ah macnihii waxa weeye timirta dee rudab iyo yacni waxay soo martay busri iyo marka ugu dambaysay timir noqotaa busri waa markay xoogaa yar bisayl yar wax yar ay soo yar bislaanayso marka haddana rudab bay noqonayo waa markay qoyan tahay oo way macaantahay iyada nafteeda marka ugu dambaysa timir noqonaysa markaas markaa horaa yacni la qiyaasayaa waa la iska cunayaa wixii la rabaa laga cunayaa hadhow laakiin qiyaastii lagu qiyaasay yaa lagu zakaynaya timirnimaa lagu bixinaya markay timir noqoto un baa la zakayn cinabkuna waa saas oo kale marka ugu dambeeyuu cinab noqonaya mararka ugu horreysay uu qoyan yahay weli uusan angegin baa la qiyaasi wixii loo baahan yahay baa laga gurani oo laga cunayaa hadhow marka waxaa la intii lagu qadaray zakadiisii baa la bixin zabiibnimaa lagu bixinaya waa meesha ugu dambaysay zabiib maxaa loo gamadayaa loo qiyaasayaa waxaa loo gamadayaa foqorada xaqeedu inuuna dhumin dadkuna way baahan yihiinoo markii midhihii sii bislaanaya iyadoo waktigii la goynaya aan gaarin baa lasii cunayaa waxaa la diidaya marka foqorada xaqooda in la dhumiyo waa la qiyaasi hadda ha la yska cuno hadhow marka zakadii waa la bixinaya qiyaasta ayadeedunbaa lagu zakayni hadhow intaa la doonaba ha laga cuno marxaban can sahl waxaa laga wariyey bnu xasmata radi allahu canhu can nabiyi sal alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu idaa kharastum haddaad gemadaan oo qiyaastaan beertii fimaartii waa midhihiie fakhuduu iska qaata intaad doontaan cuna wadacu sulusa sulus ka taga laakiin eber ha ka dhigina saddex meelood meel ka taga si zakadii looga bixiyo wadacuu ka taga asulusa fain lam tadacu sulusa sulus haddiidna ka tegin fadacu rubac ruuc daaye afar meelood meel ha dhammaynina lakin waa laska sii isticmaalaya laakiin ayadoo la gemadin oo kursi lagu samaynin in la isticmaalo lama ogolo fuqarada xaqeedaa dhumayse rawaahu asxaabu rawaahumaa labadaa riwaaya waxaa weriye asxaabu sunan wa kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasallama yabcasu mid dirayo cabdallaahi bnu rawaxa cabdullaahi bnu rawaxa saxaabigii la odhan jiray ayuu nabigu dirayay ilaa yahuudi khaybara khaybara meesha la yidhaha yahuudu deganayd beeraheedii baa yaa loo dirayey fa yakrusu markaasuu soo qiyaasayo uu soo gemadaya annakla timirtii xiina waktigii yadiibu uu bislaado bislaadka ay soo bilowdo qabla an yu'kala minhu intaan weli la cunin ayuu qiyaasaya intaan weli la cunin buu yaa la qiyaasay bisaylkana markaa ay soo bilowday sidoodaba zarciga iyo simaarta waa isku mid eh zakadu waxay ku tacalluqaysaa marka bislaashahooda uu daahiro bibuduwi salaaxiha bislaadku markuu muuqdo zakadu markaasay ku tacalluqday haddii hal ka midaba uu bislaado layskama cuni karo ilaa in la qadara mooyaane waa in deka laga bixi markaas dekadii baa ku tacalluq fayaqrusu nakla timirtii buu qiyaasaya cabdullahi binu rawaaxa oo wuu gamadayay xiina yadiibu markii uu bislaado bislaadkeeda uu muuqdo wey oo qaar ka mid ay bislaadaan qabla an yu'kala minhu intaan la cunin buu qiyaasayaa uma yukhayiru lyahuuda yahuuddii buu khiyaar u gelinayaa yani khiyaar buu u gelinaya markaas ya'khuduunahu inay qaataan bidalika alqarsi qiyaastaas ayadaa inay ku qaataan oy ku isticmaalaan am yadfacuunahu ilayhim waaye am yadfacuunahu inay u dhiibaan fuqaradii ilayhim yani wixii u waajibay oo ay shib ka dhahaanoo markii hadhow la gooyo ay xaqoodii markay siiyaan kadib unbay wixii usoo haray yani la kala qaadanaya waaye iyo intaa wixii ka horreysay inay yani qayb sii qaataan ayagaa dhulka abuuri jiray oo markii la qabsaday dee khaybar iyo meeshaas yani geedihii iyo dhulkii baa layidhi ka shaqeeya adinku beeraha abuura baa loo imaanaya dhulkana wixii qaar ka soo baxay baa qaar laga siinaya waxa kalena muslimiinta qaadan maxaasaa loo yeela loo qiyaasayaa likay tuxfada in la xifdiyo azakaatu zakadii in la xifdiyo qabla an tu'kala simaaru midhaha intaan la cunin oo watufaraqa aan la kala geynin yaa la rabaa zakada in la xifdiyo wey marka zakadu inay baaba'do lama rabo oo fuqarada xaqooda la dhumiyo taasaa loo sii qiyaasaya rawaahu abu daawuud zakaatu dahabi walfida labadii lacagood zakadoodii yaa halkan laga gelayaa bayaanu nisaabihimaa wa zakaatihimaa nisaabka ay zakada ku gaaraan qadarka ay ku gaaraan zakada labada lacagood iyo waxa laga bixinayo ka waajibay can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu fi lkitaabi kitaabkii alladii kitaabkaasoo katabahu uu qoray ayahay lahu hu kitaabka lahu lianas uu qoray abu bakrin abu bakr kitaabkii uu qoray xiina waktigii wajahahu uu u diray oo u jeheeyey anas abu bakr baa diraya ila lbaxrayn meesha baxrayn la yidhaahdo fi sadaqati kitaabkaasoo yani fi sadaqati zakada ku saabsanaa allatii zakadaasoo farada rasuul faradahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay uu farad yeelay sala allahu alayh wasalam cala almuslimiin wa fi riqati wuxuu ku qoray marka abu bakr wa fi riqati lacagti fidlada ahayd riqadu waa lacagti fidlada ah wa fi riqati lacagti fidlada ahayd rubucul cushri cushurka rubiciisaa ka waajibayo rubucul cushri hadda laba boqol bay ku gaartaa iyo lacagta fidlada nisaabkeedu waa laba boqol ee zakada ku gaaraysaa labadii boqol maxaa u cushur ah laba boqol bal toban meelood u dhig labaatan shilin baa cushur soo ma toban meelood oo mid labaatana wey laba boqol marxaban labaatan maxaa u rubaca marka afar meelood u dhigo waa shan shilin labadii boqol shan shilin baa ka waajib rubucul cushri macnaheedu saa wey lacagta laba boqol bay ku gaartaa labadii boqol shan shilin baa ka waajibi weligaaga wad saa un baad ku wadaysaa kun shilin hadday noqoto kun shilin maxaa u cushura bal toban meelood u dhig boqol shilin boqol shilin maxaa u ruuca shan iyo labaatan shilin shan iyo labaatan shilin iska sii masaakiinta toban kun bay noqotay xoogaa miiska aad meesha ku hayst u noqotay toban kun toban kun maxaa u cushura kun shilin kun shilin maxaa rubca laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton iska bex toban kun oo lacagaad haysataa laba boqol iyo konton shaca kaari mayso ya marxaban lacagtaadi waxay noqotay boqol kun xoogaa waad yar korsatay boqol kun boqol kun maxaa u cushura toban kun maxaa u rubca laba kun iyo shan boqol melyan bay noqotay lacagtaadi melyan maxaa u cushura boqol kun boqol kun maxaa u rubca shan iyo labaatan kun miya waxoogaa lacagaad bixisay u shan iyo labaatan kun maa qaybis waay laakin lacagtaadaa kasii far badan waaye melyan baad haystaa marxaban toban melyan bay noqotay lacagtaadi toban melyan maxaa u cushura hal melyan melyanna maxaa u rubca laba boqol iyo konton kun oo lacag yar maaha waay wahaakada weligaaba saa ku wad hadda lacagta xisaabteeda noocaa un baa lagu wadaa weligeeba saa ku wad haddaa adigu dukaan leedahay curudu tijaara waan gaari doonaa badeecadee saa unbaa iyada nafteeda lacagta un baa lagu qiimeynaya dukaanka lacag waa la qiimeynaya kulligii alaabta jadalana waa la isku